ow sadaqatan akhrajahaa sadaquu bixiyey min maalihi maalkiisa fii sixatihi asagoo fayow iyo waxayaatihi markuu noolaa ee uu fayoobaa buu ka bixiyey talxaquhu way haleelaysaa min bacdi mowtihi markuu dhintay bacdige ee ajirkeedu haleelaya sadaqa jaariya uhuu la baxayoo asagoo nool oo fayow buu maalkiisa ka bixiyey waa sadaqa jaariya way soo haleelaysaa waqafki iyo wixii la mida rawaahu ibnu maajah baa wariyey albayhaqiy ibnu khusayma can jariir bini cabdillahi waxaa laga wariyey can nebi sal alay waslam qaal man sanna fi lislaami islaamka dhexdiisa ninkii jideeyo sunnatan xasanatan sunno wanaagsan oo fa cumila biha lagu camal falo bacdahu gadaashii kutiba lahu waxaa loo qorayaa midlu ajri man camilahu in alla intii camal fashay oo wanaaggaa samaysay ajirkoodii in la eg walaa yanqusu min ujuurihim shay-un ayagana ajirkoodii waxba ka nusqaami maayo ilaahay fadligiisu waasac weeye ayaga ajirkoodii laga nusqaamin maayo asagana intii raacday in la eg ajirkoodii baa la siinaya intii raacday ajirkoodii in la eg baa la siinaya waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'a islaamka dhexdiisa ninkii jideeyo sunno xun iyo waddo xun oo fa cumila biha bacdahu gadaashii baa la sameeyey lagu camal falay waddadii xumada uu jideeyey baa lagu dhaqmaya kutiba calayhi waa loo qorayaa mithlu wisri man camila biha in alla intii samaysay dembigooda in la eg baa loo qoray walaa yanqusu min awsaarihim shay ayagana dembigooda waxba ka nusqaami maayo rawaahu muslim watirmidi can coof waxaa laga wariyey almusaniyi ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu libilaal bin alxaaris bilaal bin xaaris buu nabigu la hadlay asagoo u dardaaranayo iclam ogow buu yidhi ogow qaala wuxuu yidhi maa aclamu maxaan ogaadaa yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi nabigu iclam ogow yaa bilaalu bilaalow war bilaalow ogow qaala wuxuu yidhi maa aclamu maxaan ogaadaa yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi nabigu innahu sha'niye man axyaa ninkii nooleeyo sunnatan sunno oo min sunnatii sunnadayda ka mid a taasoo qad umiitad la dilay bacdii gadaashay sunno sunnadayda ka mid ahoo laga tegey oo dhimatay ninkii nooleeyo fa inna lahu waxaa u sugnaaday min alajri ajirka xaggiisa fa inna lahu waxaa u sugnaaday min alajri mithla man camila biha in alla intii camal fasho ajirkoodii in la eg baa la siinaya min gayri an yanqusa min ujuurihim shay-an ayagoo ajirkoodii waxba aan laga nusqaamin ajirkoodii waxba uun ka nusqaamin waman ibtadaca ninkii bilowda bidcatan bidco dalaalatan oo baadi ah laa turdi llaaha wa rasuulahu ilaah iyo rasuulkiisa aan raalli gelinayn waa waxaan diinta sal ku lahayn wey oo asaguu iska bilowday kaana calayhi dushiisa waxa ahaanayo mithlu aathaami man camila biha in alla intii samaysay oo ku camal fashay dembigoodii in la eg baa loo samaynay yaa loo qoraya maxaa yile asagaa bilaabay oo waxaan jideeye walaa yanqusu walaa yanqusu daalika dembigaas farada badanee asaga loo qoray min awsaari nnaasi shay-an kuwii sameeyeyna dembigoodii waxba ka nusqaami maayo kuwii sameeyey dembigoodii baa loo qoraya kaakaw rawaahu tirmidi baa wariyey wallahu aclam kitaabu dahaarati hada kitaabu dahaara dahaaradibuu uu kitaab yahay wa fiihi abwaabun hamaaniya sideed baab ayay dahaarada ku sugnaatay wey albaab alwal fi fadaa'il ahaara dahaarada fadiiladeedii baa meeshan laga gelaya qaala allahu jala sha'nuh fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu lmutahiriin lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin an taquuma fiih markii ilaahay uu masaajidkaa uu ammaanayey lamasjidun usisa cala taqwa taqwo lagu aasaasay oo lagu dhisay yaa axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuun fiihi masaajidka waxaa ku sugan rijaalun rag yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay dahaaro qaataan oy nijaasada iska dahiraan ya ehlu quba nimankii la dhihi jiray masaajidkaa weeye masaajidka ilaahay uu ammaanaye yaa nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddan markay soo degtay baa wuxuu yidhi ilaahay waa idin ammaanay wuxuu idinku ammaanay inaad dahaarada jeceshihiin seed maxaad isticmaashaan markaasay yidhahdeen dhagax baan isticmaalnaa marka hore waanu istibroonaa nijaasada waan iska tirnaa markaanu iska angejinno oon ka istibroonno kadib baan biyaha isticmaalnaa marka dahaarada aad yani nijaasada oo layska hubsado oo layska dahiro aad bay u fadli badan tahy fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallahu ilaahay yuxibu lmutahiriin kuwa isdahiro oo nijaasada iska dahiro ilaahay raalli buu ka yahay uuna sawaabyaa can abi hurayrata waxaa laga wariyay can nabiy sal lla alay waslam qaal ina ummatii ummaddeeda yudcowna waa loo yeeray yowma alqiyaamati quran xaalay yihiin ayagoo bariir leh wejigoodaa iftiimayo muxajiliina oo xibno garan oo lugahooda iyo gacmahooduna waa cadcad yihiin min aahaari lwuduu'i min ajli aahaari lwuduu faman istadaaca ninkii kari karo minkum adinkii idinka mid an yudiila quratahu bariirtiisa inuu dheereeyo falyafcal ha sameeyo markaad weysaysanayso inaad si fiican u kamishaa la doonayaa weysada oo biyaha halkaa aad gaarsiiso inta waajibka ah yacni wejiga dhaqmadiisa waxay wejiga wuxuu leeyahay ballar iyo wuxuu leeyahay dhirir buu leeyahay wejiga dhirirkiisu meeshaa timuhu ka soo dhalanayaanee manaabitu shacriga halkaa timuhu ka soo dhashaan ilaa meesha lafgarood lafta ay ku intoota garka fiidiisaa waa dhirirkiisi dhegtaa iyo dhegtaa inta udhaxaysana waa ballarkiisi marka waajibkaa markaad samaynayso waxaa la doonayaa markii fiqiga laga hadlaya halkaasoo kale waxaa la yidhahdaa wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib waxaa la doonayaa wax inuu yani inaad ku darta maogay waajibkuusa kaamil noqonaynin xoogaa waa inaad dhaafiso meelahaas aad ka soo qabato markaasay kaamil noqonaysaa haddii kale intaan ka bilaabaya haddaad tidhaahdo waajibkii baad qaar ka tegaysaa sunnadu marka waxaa weeye weli inaad sii dheerayso halkaa aad biyaha geyso markaad wejiga dhaqanayso gacmaha ilaa xusulka ayaa waajib ah laakiin inaad kor u dhaafiso ilaa halkaas saas weeye sunnadu si iftiinku kugu ziyaado iftiinku si kugu dheeraado faman istadaaca minkum an yudiila quratahu falyafcal rawahu lhamsa ila aba daud wacanhu waxaa laga wariya can abi hurayrata can nabi sal ly slam qaal alaa adulukum ma idin sheegaa ma idin tusiya calaa maa yamxu llahu bihi lkhadaaya wax ilaahay dembiga ku tirtiro gefka ku dhaafo wa yarfacu bihi darajaat darajooyina ilahay uu ku koryeelay qaaluu waxay idhahdeen balaa ya rasuula allah rasuulka ilaahay ow noo sheeg waxa dembiga lagu dhaafayo oo ilaahay gef yani darajana ku koryeelayo noo sheeg qaala wuxuu yii nabigu isbaaqulwuduu'i weysada oo la kaamil yeelo weysada inaad kamisho weeye oo si fiican aad u weysaysato cala almakaarihi waktiga yani weysada la kohonaya waa waktiga qabowga uu jiro yaa la rabaa si fiican inaad u weysaysato wey isbaaqulwuduu'i cala almakaarih marka la kohonayo wa kasratu lkhudaa tilaabada ood badisa weeye ila lmasaajid masaajidka waa inaad wax badan u socoto waintidaaru salaati salaada oo la sugo weeye bacda salaati salaada kale bacdigeed salaadan markaad tukato tii kale inaad ku sugto wey waa ajri aad u weyn fadalikum ribaad fadalikum kiinaas waa ribaadu guul weeye waa guul iyo ajri aad u weyn rawahu muslim wtirmidi wanisaai wacanhu waxaa laga wariya can abi hurayrata can nabiy sal lay slam qaal idaa tawada'a alcabdu lmuslimu addoonka muslimka hadduu weysaysto aw ilmu'minu addoonka mu'minka hadduu weysaysto oo faqatala weja wejigiisa uu dhaqo kharaja min wejhi wejigiisa waxaa ka baxaayo kullu khadii'atin gef kulligeed oo nadara ilayha uu ku fiiriyey bicaynayhi labadiisa indhood maca almaa'i biyahay raacayaan oo maca aakhiri qadrilmaa'i biyaha dhibicda u dambaysay raacayaan weysadu waa mu yani mukafiraad weeye dunuubtaa lagu dhaafaa soomahay dhaafaysaa markaad wejiga saa biyihii u marisay il wax alla wixii xaaraama oo ilaahay raalli ka inuu ishaada aad ku fiirisay yaa biyahaas lagugu dhaafayaa oo biyihii bay raacayaan faidaa qasala yadayhi labada gacmood markuu dhaqo kharaja min yadayhi labadiisa gacmood waxaa ka baxayo kullu khadii'atin gef kulligeedoo kaana badashadaa yadaahu labadiisa gacmood ay qabteen wey wixii xaaraanee uu ku taabtay gacantiisa yaa lagu dhaafaya maca almaa'i biyahay raacayaan ow maca aakhiri qadri lmaa'i biyaha dhibicda u dambayso faidaa qasala rijlayhi labada lugood hadduu dhaqo kharajad waxaa baxayo kullu khadii'atin gef kulligeedoo mashadaha rijlaahu labadiisa lugood ay u socdeen wey maca almaa'i biyahay raacayaan ow maca aakhiri qadri lmaa'i xataa yakruja ilaa uu soo baxa qofkii naqiyan asagoo saafi ka ah min adunuubi dunuubta asagoo saafi ka ah oo nadiif ka ah ayuu soo baxayaa rawaahu muslim watirmidi wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi samictu khaliilii khaliilkaygii baan maqlay sala allahu alayhi wasalam waa nebi maxamed yaquulu asagoo litabluqu lxilyatu ziinada ziinada iyo bila sharaftu waxay gaari doontaa min almu'mini qofka mu'minkaa xaysu yabluqu lwuduu meel alle meesha weysada uu gaarsiiyey meel alle meesha uu weysada gaarsiiyey ayaa sharafta iyo bila sharafkaa loo gaarsiinaya iyo quruxdaa u gaaraysa wy hadhow qiyaamaha nuur bay noqonaysaa waa iftiimaysa rawaahu muslim wanisaai can abi malik waxaa laga wariyay alashcariyi can nabiy sal lay slam qaal adduhuuru duhuurku shadruliimaani iimaanka niskiis wey dahaaradu waa iimaanka niskees qofku yacni inuu dahaarada ku dadaalo oo nijaasada iska ilaaliyo o iska dahiro saasaa la doonaya weliba badankiisa iyo qalbiga labaduba waa inuu ka dahiro nijaasadu ma aha middan badanka una aad iska ilaalinaysa iyo dharkaaga aad ka ilaalinaysa keliya maaha qalbigaagana waa inaad dahirto oo awsaafta xunxunkaa waa inaad qalbigaaga ka nadiifiso wey markaasaad mu'min kaamila noqonaysa adduhuuru shadru liimaan walxamdu lilaahi kelimadaas haddaad alxamdulilah tidhaa tamla'u lmiisaana miisaankay buuxinaysa wa subxaana allahi iyo walxamdu lilahi tamla'aani miisaankii bay buuxinayaan ow tamla'u tii la arka way buuxinaysaa maa bayna asamaawaati walard wasalaatu salaadu nuurun weeye wasadaqatu sadaqadiina burhaanun xujo weeye wasabru sabarkii liyaa'un iftiin wey haddaad hadda sabarto oo adduunyada wax dhiba markuu kaa hor yimaado aad iska sabarto iftiin buu kuu noqonaya waalqur'aanu qur'aanku xujatun laka aduu kuu doodaya qur-aanka haddaad barato ood ku dhaqanto ood ku camalfasho aduu kuu doodaya ow calayka ama aduu xujo kugu noqonay haddaad qur-aanka ka tagto ama yani aad ku camalfali weydo ama inaad barato aad diiddo aduu xujo kugu noqonaya hadhow qiyaamaha kullu naasi dadka dhammaantood yaqduu way ka lahayaan markuu subxi waagu barya way un dhaqaaqayaan fa baayicu nafsahu fa minhum dadkii waxaa ka mida baayicu nafsahu naftiisa mid iibinayo oo fa muctiquhaa xoraynayo waa midka waa qofka khayrka u kallahay qofka waxa wanaagsana ilaahay raalliga ka yahay u kallaho nin naftiisa intuu iibiyey xoreeyey buu la mid yahay ow muubiquhaa waa mid halaagaye oo waa midka wuxuuse ilaahay raalliga ka hayn u kallahayo wey rawaahu muslim wanisa'i watirmidi can cusmaan waxaa laga wariyey can nabiyi sal allau alay wasalam qaal man tawada'a ninkii weysaysto oo fa axsana wuduu'a weysada wanaajiyo kharajad waxaa baxayo khadaayaahu dunuubtiisibaa min jasadii jirkiisa ka baxayo mar alla markuu weysaysto si wanaagsanna u weysaysto waa siduu sharcigu sheegay wey oo weysadii faraa'isheedii iyo shuruudeedii iyo sunnooyinkeedii oo dhan buu taam yeelay si wanaagsan buu u weysaystay dunuubtiisii oo dhan oo jirkiisa ku jirtay ayaa soo baxaysa wey weysadaasaa lagu dhaafaya xataa takhruja ilaa ay ka soo baxdo dunuubtii min taxti adfaarihi ciddiyaha hoostooday ka soo baxaysa dunuubtii uu ku dembaabay ee ciddiyaha hoostooda ku jirtay ayaa halkaa ka soo baxaysa rawaahu muslim can cumara waxaa laga wariyey can nabiyi sal alay slam qaal maa minkum idinka mid maa min axadin axadkaasoo yatawada'u weysaysanayo oo fa yuxsinu wuduu'a weysada wanaajinayo uma yaquulu dhahayo xiina yafruqu min wuduu'ihi weysadiisa markuu dhammaystiro ka faaruqo ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadahiriin sidaa dhahayo waa ducada la akriso markaad weysada aad weysaysata kadibe ilaa futaxad lahu waxaa loo furaya abwaabuljannati athamaaniya sideedda albaabood oo jannadaa loo furayaa yadkhulu wuu ka gelayaa min ayiha shaa miduu doonuu ka gelaya aa loo khiyaar gelinaya middaa doonta ka gal baa le waa ikraam sideeddiiba waa la ballaqaya markaasaa xalay middaa doonta ka gal waa ducadaas yar aad ku ducaysatay bacda alwuduu markaad weysaysatay bacdigeed marka shayga sunanta iyo khayraadka inaad aad ugu dadaasho oo sunnooyinka aada ka tagin baa la doonaya ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأشhadu أنa محamda cabduه وrasuuluه allahuma اجcalnii min الtawaabiin واجcalnii min اlmتaطahiriin waa intaa keliya intaa keliya haddaad tidhaahdo futixat lahu abwaabu الjanaةi aثamaaniya sideeda albaaba jannadaa loo furaya ydkulu min أyiha shaء rawahu الhamسaة ilى الbخaariي وzaada تrmidi allahuma اجcalnii min الtawaabiin واجcalnii min اlmتaطahiriin can iبni cmr waxaa laga wariyay can nebi sl lيه slam qaal man tawadaأa ninkii weysaysta calىa ظuhrin kutiba lahu caشhru xasanaat isagoo weyse qabo ayuu haddana weysaystay mar labaad waa tajdiid lwudu weysadii aad soo cusboonaysiiso wey weysadii aad soo cusboonaysiiso weyse kalaad ku weysaysa laakiin waa inaad ku tukato weysadaas mar alla weysadii hore markaad salaado ku tukato kadib adoo weyse qabaad haddana mar labaad weysaysato aya ninkaas waxaa loo qorayaa toban xasanaa loo qoraya toban xasano yaa loo qorayaa rawaahu abu daawuud baa wariyay watirmidi fi axkaami lmiyaah baabka labaad oo dahaarada abwaabteedii ka mid a fii axkaami almiyaahi biyaha axkaamtoodii baa laga hadlaya almuraadu biaxkaamihaa bayaanu anwaaci almudahiri minhaa biyaha noocyaalkoodii wax dahirayey iyo waalqadri aladii yadfacu najisa biyaha qadarkooda nijaasada reebayo oo walaa yaqbaluhu inay nijaasoobaan aan aqbalaynin biyuhu waxaa jira hadday badan yihiin oo meel gaarhaan ayna nijaasoobaynin baa jiro iyo wanahyu can tanjiisihaa biyaha in la nijaaseeyo nahyi layska nahayiyo idaa kaanad waaqifatan biyuhu hadday waqaf yihiin biyo yarna ay yihiin wa jawaasu dahaarati rajuli ninku inuu ku dahaaro qaadan karo oo weyse iyo qabaysba uu isticmaali karo bifadli lmar'a xaaskiisa biyihii ay ku weysaysatay ama ay ku qabaysatay buu asaguna isticmaali karaa iyo wa cagsihi ninkii biyuhu isticmaalay bay xaaskiina isticmaalaysaa wa baqaa'u dahuuriyati ilmaa biyaha daahirnimadoodu inay baaqi yihiin alladii tariduhu sibaac biyaha duurka ku jira ee dhulka miyiga ama dhulka bahgooyada cidlada ah ku sugan ee yacni dugaagga iyo ugaadhu ay iska cabayso y gelayso inay daahir iska yihiin wax nijaasaa haddaan lagu arag markaas oo awsaaftoodii ayna isbedelin biyaha wa dahuuriyatulmaa'i almustacmal biyaha mustacmalka la yidhaahdana inay daahir yihiin biyaha mustacmalka la yidhaahdo waa biyo waajib lagu kor yeelay ama nijaaso lagu zuuliyey awsaaftoodiina ayna isbedelinoo wax tagayura kama muuqdo mana ayna ziyaadin biyuhu mana ayna nusqaamin saasaa la yidhahdaa marka biyaha mustacmal baa la yidhaahdaayo waajib dambayna kor yeeli karin nijaasana ma dhaqi karaan laakiin sidooda waa u daahiro daahir hayru mudah- mudahir baa la yidhaahdaayo waa biyo daahiro laakiin ayagu aan wax dahiri karin waa la cabbi karaayo waxbaa lagu karsan karaa isticmaalkaasay ku banaayin biyaha mustacmalka aw qaala allahu jala shaanuhu wayunazilu calaykum min asamaa'i maa'an liyutahirakum bih wayunazilu calaykum ilaahay wuxuu dejinayaa dushiina min asamaa samada wuxuu ka soo dejinayaa maa'an biyo liyutahirakum bih aa yahay inuu ilaahay idinku tahiro yacnii inaad ku dahaaro qaadataan oo biyaha isticmaashaan way waa maa'ulmadar biyaha la sheegayay biyaha kor laga soo dejiyey ee lagu dahaaro qaadanayo waa maa'ulmadar can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi sa'ala rajulu ninbaa wuxuu weydiiyey rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah innaa annagu narkabu lbaxra badda ayaanu koraynaa oo doonnihii iyo maraakiibtii baanu fuulaynaa wa naxmilu waan xumbaaraynaa maca macanaa maca annaga alqaliila min almaa wax yaroo biyo-ana waan qaadanaynaa oo cabbitaan iyo waxaan ugu talagalnay fa in tawada'naa bihi haddaan ku weysaysanno cadishnaa waan oomaynaa oo hadda biyihii yaraa oo aan wadanay cabbaynay intaan badda ku jirnay haddaanu ku weysaysanno wayse u isticmaalno biyihii way naga dhammaanayaan markaasna waan oomaynaa afa natawada'u miyaan ku weysaysan karnaa bimaa'i lbaxri badda biyaheeda buy biyaha cusbada ehe dhanaan ee badda ah miyaanu ku weysaysan karnaa fa qaala rasuulullaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama huwa baxrigu addahuuru maa'uhu biyihiisu mid ay daahir yihiin weeye alxillu maytatuhu maytadiisuna ay xalaal tahay wey oo badda xukunkeedii buu markaa xadiidku caddeeyey yacni waxa weeye badda waxa weeye yidhi nabigu midka ay biyihiisuna daahirka yihiin oo la isticmaali karo caadi qabays iyo weysaba waa u isticmaali kartaa dharkina waa ku dhaqanaysaa hadduu kaa nijaasoobo alxillu maytatuhu maytadiisuna waa xalaal wey oo waxaa badda ku dhintay oo idil waa iska xalaal baa la leeyahay maa lam yantanna hadduuna urin wey oo waxaa shaygaas oo dhan waa iska kal- yacni xukmulka yacni xuudkii bay qabaanoo waa kalluun xukunkii unbay qabaanoo wax gowraca uma baahnee lanaa meytataani xalaalaani wa damaani xalaalaani yacni laba meyd oo xalaalaha noo sugnaatay waa yahay marxaban oo maxay noqonayaa labada alsamaku waljaraa sooma hayn wey dee waa kalluunkii iyo ayaxa bahalkan la yidhaahdo waa iska xalaal dee markay naftu ka baxdo ay baktiyaan waa iska xalaal waa la iska cunaya wadamaani xalaalaani alkabidu wadixaal waa beerkii iyo waaya beeryartii ama kelyihii waxyaalahan beeryarta iyo kelida iyo sambabka iyo waxaan la yidhaahdo o dhan waa dhiig fariistayo waa iska xalaal baa la leeyahy waxaasoo dhan oo dhiigga midka masfuuxa ahee qulqulaya sumaya kaasaa sharcigu reebay oo xaaraam ahe kan fariistay sida beerka oo kale iyo kelyaha iyo yacni beeryarta iyo waxaasoo dhan sambabka iyo kulli waa iska wa dhiig fadhiyo oo iska xalaal aha la leeyahy iska macaan cunitaankoodu waa yahay wahaakada marka wax alla wixii badda ku dhintoo dhan suuro kastaba ha lahaadee nooc kastaba ha u ekaadee in kastaba ha la ekaadee waa iska xalaal baa la leeyahy waa la isticmaalaya ilaa wixii markuu dhinto bacdigeed inuu uro oo doorsoomo mooye kaa hadduu doorsoomo oo isbedelo dee xagga yacni caafimaadka iyo dibigaan la ogolayne in qofku wax kusoo gaaraan baa laga yaabaa markaa lama ogolo xaaraan buu noqonaya waa yahay waxaa laga soo isnoodaa yacni macna badda waxaa ku nool wixii markii biyaha laga soo saaro berrigana ku noolaanayo dibaddaa ku noolaanayo kaa unbay yidhaahdaan culummadu ma bannaano wey laakiin wixii kaleeto oo baddaa un ku nool haddii biyaha laga soo saarana aan noolaanaynin oo dhimanayo kalluunkaa unbuu la xugun yahay wey waa iska xalaal wey alxillu maytatuhudaasuu soo gelaya rawahu asxaabu sunan can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkii ilaahay ayaan maqlay wa huwa nabigu yuqaalu lahu asagoo loo leeyahay innahu yustasqaa laka min bi'ri budaaca waxaa la waxaa lagaa soo waraabiyey oo biyo lagaaga keenay biyahan aad cabbitaanka iyo dahaarada u isticmaalayso min bi'ri budaaca ceelka budaaca la yidhahdo wey waa ceel madiine ku yaalay bi'ri budaacuhu waaya fii daari bani saacidata nimanka la yidhaahdo badnun min a min alkhasraj nimankii reer khasraja dhihi jiray waa ansaarta aws iyo khasraj bay ka koobnaayeen yacni xaafadooda ayuu ku yaalay reer bani saacida nimankaa la yidhahdee reer khasraj bay ka mid ahaayeen xaafadooda ayuu ku yaalay marka wuxuu ahaa ceel weyn oo iska goof camal aho afkiisuna uu waasac yahay oo biyo ay ku jiraan ayuu ahaa wa hiya bi'run ceel weeye yulqaa fiiha luxuumu lkilaab waxaa lagu tuuraa eyga lafihiisa yacni eyga baktiyey ee meelaha ku baktiyey lafihiisibaa ku dhacayo walmaxaa'id haweenka xaylka qabee dhiigga uu ku dhacay maryaha yaryarka ahee dhiigga ay ku isticmaaleen ama dhiigga ay isaga tireen baa lagu tuurayaa wa cadirunnaasi dadka saxaradoodaa ku dhacaysa ceelkaasaa biyo lagaaga soo daray rasuulka ilah saasaa nabiga lagu yidhi hadda miyay daahir tahay kaaso haddaad siaad u isticmaalaysa waa ka marka hadda ceelka reer madiine ayaga yacni biyuhu wayba ku yaraayeen biyaha macaan ceelkana ceel biyo macaan buu ahaaye in qashinkan lagu daadiyo loolama qasdaynin ceelkaa wuxuu ahaa ceel meel god ahoo sheeba ayuu ku yaallay ceelku afkiisuna waasac buu ahaayo wuu ballaarnaayo goof camal buu ahaa roobku markuu do-o ee daadku soo rogmaduu qashinkao dhan kusoo gedinaya markaasaa xoolihii baktiga ay meelaha ku baktiyey eyda kilaabka xataa ku jireen iyo waxyaalihii qashinkaa ee meelaha lagu daadiyey iyo wixii oo dhan buu intuu daadku soo qaado ceelkii ka buuxinaya marka ceelku waa ceel sidaa ahe ma la isticmaali karaa ceelka lagaa soo waraabiyey biyaha lagaaga keenay yustasqaa laka macnaheedu waxa weeye biyaa lagaaga soo daray biyahaasood isticmaalayso waa ceel sidaas eh fa qaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina almaaa tahuur laa yunajisuhu shay ina almaa ee ina haada almaa buu ujeedaa marka anagu ceelkaan hadda aad sheegaysaan biyihiisu waa daahir laa yunajisuhu shay wax nijaasayn karaba ma jiro waa biyo fara badan baa laleeyahay oo inay doorsoomaan oo isbedelaan ma ogiya maba nijaasoobayaan ma nijaasoobayaan oo biyuhu dee hadday qollatayn iyo kasii badan noqdaan oo maa kasiir baa leeyahay ay noqdaan maba nijaasoobayaan ilaa awsaaftiisu inay isbedesho ma ogi dhadhankiisa iyo urtiisa ya iyo midabkoodu inay isbedelaan ma ogi si kale kuma nijaasoobayaan biyuhu laakiin awsaaftiisa mid ka mid a hadday isbedesho biyuhu nijaasay noqonayaan hadday badan yihiin marka ceelkan biyihiisu way fara badan yihiin qadarkiisa waa naloo sheegi doonaa manaba isbedelinoo ma doorsoominoo wax taqayuro kama muuqdo marka waa daahir baa laleeyahy waa daahir rawaahu asxaabu sunan wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi abu daawuud sheekhaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi waa sheekhi iska lahaa kitaabka sunan abu daawuud la yidhahdo iska lahaa wey qadartu bi'ra budaaca nimanka reer bani budaaca la yidhahdo ceelkoodii baan anigu qadaray biridaa'i go-aygaan sidaa ugu qadaray buu yidhi madadtuhu calayhaa go-aan sidaa ugu fidiyey uma daractu waan dhudhumiyey fa idaa carduhaa sittatu adruc lix dhudhun buu afkeedii noqday afkiisa keliyow ya intaan go-a sidaa u saaray ayaan markaa dhudhumiyey buu yihi go-i baan dhudhumiyey markaasuu lix dhudhun noqday wa samictu qutaybata binu saciid ninka la yidhahdaan maqlay buu yihi haddana qaala asagoo le sa'altu waxaan weydiiyey qayima bi'ri budaaca bi'ri budaaca ninkii naadirka ka ahaayee ilaalinayey ceelka macnaa dad baa u xilsaaran oo moogta xifdinayo wanaajinayo ninkii qayimkiisa ayo ceelkaa ilaalinayaan su'aalay can cumqihaa hoos gudaheedu intee la egyahaan idhi buuri hoos ceelka intee u qodan yahay qaala wuxuu yidhi akharu maa yakuunu fiiha almaa ila alcaana marka ay buuxday ugu biyo badan tahay halkaas caanada ee xudunta hoosteeda meeshaa gumeerka ee timuhu ka soo dhalanayaan ruuxii dhex istaaga halkaasay u qabanayaan waa biyo aad u fara badan marka ceelka afkiisu uu lix dhudhun la egyahay intaana uu ka sii wen yahay intaa uu qoray hoosna uu ilaa halkaa kuu qabanayo halkaa gumeerkay kuusoo gaarayaan biyuhu waa biyo aad u fara badan de waa biyo kasiira qultu waxaan idhi buu yidhi fa idaa naqasa markay biyihiisu yaraadaanna qaala wuxuu yidhi duuna alcawra cawradaa soo baxaysa un yacnii cawraduu hoos ka marayaa markay ugu biyo yar yahayna waa markaas marka ceelku inuu ceel biyo yar badan yahay yaad garanaysaa markaa biyihiisu omaan mogal bustaani beerta ninkii u saaxiibkaa baan weydiiyey alladii hiya fiihi alladii saaxiibu yani bustaankii hiya bi'ru bidaaca fiihi fiigiisa ay ku sugan tahay beertaan yacni ceelku uu ku dhex yaallo ninkii lahaa ayaan su'aalay hal quyira binaa'uhaa ceelka binihiisii miyaa la bedeloo la dooriyey camaa kaanat calayhi sida uu zamankii nabiga ahaa miyaa laga bedelay qaala wuxuu yidhi laa may waa sidaa un sidaa hadda aad ku aragta unbuu zamanka nabigana ahaan jiray waxba iskama bedelin ceelku sidaasu ahaa sidaasu ahaa can ibni cumara waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar su'ila nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabiga ayaa la su'aalay can ilmaa'i biyo ayaa nabiga la weydiiyey yakuunu fi lfalaat dhulka bahgooyada ee cidlada ah biyaha ku sugan wey iyo wamaa yanuubuhu waxa gelayo biyahaas oo minadawaabi ku arooraya oo minadawaabi daabadaha iyo wasibaaci dugaagaawo xayawaanka ku soo arooraya duurkaa ku jiro iyo ugaadha duurkaas yacni ku sugan oo biyuhu hadda meel cidlaha hadday ku yaallaan ee dadka degaankiisa iyo shiimada ay xoogaa ka durugsan yihiin iyo waraha iyo waxa unbaa iska iska cabaya wey yaay dugaagga umbaa umbaa dhacayo bal ka warran baa la yidhi marka biyaha meesha cidladaha ku sugan ee dugaaggu ka cabayo fa qaala rasuulu llaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama idaa kaana almaau qollatayn biyuhu mar hadday qollataynba gaarhaan oy qollatayn yihiin lam yaxmil ilkhabas wax nijaaso ah maba xumbaarayo ilaa idaa tagayara axadu awsaafihi halaas taasaa ku jirta xadiidka sida fiqigu uu sharxayo biyuhu mar hadday qollataynba gaarhaan iyo kasii badan ay noqdaan nijaaso ma xumbaarayaan ilaa inay doorsoomaan maogin marka biyuhu hadday fara badan yihiin xoolihii baa iska dhacayo oo dugaaggii baa dhacayo oo yani waa lagu dhex kaadinayaayoo saxaro nijaasadii baa ku dhacayso ilaa ay isbedelaan oy soo uraan ama dhadhankooda u isbedelo ama urtooda ama midabkooda u isbedelo ma nijaasoobaya laakiin hadday isbedelaan oo awsaaftaa mid ay iska bedelaan biyuhu nijaasay noqonaya nijaasay noqonaya oo biyaha hadda miyiga ku jira oo kale say xooluhu uga cabayaan markii xoogaa yani shiimadu ku badatay xooluhu ay galaan oo galaan marka dambe way isbedelayaan biyihii way ajoobayaan ama harabay noqonayaan soo ma way isbedelayaan xoolihii baa ku kaadinaya say lugta ugelinayeen oo u kaadinayeen marka hadda nijaasay noqdeen mar hadduu dhadhankoodiiba isbedelo ama urtooduba wax yar hadday isbedesho bas wey ama yani waa yahay lama kara marka biyaha waa nijaaso marxaban rawaahu asxaabu sunan baa wariyey can anas waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu alayhi wasalama dacaa biinaa'in nabigu wuxuu u yeeray biinaa'in weel oo min maa'in biyo ah fa utiya waa loo keenay biqadaxin weel baa loo keenay raxraaxin oo waasaca wey fiihi shay-un min maa wax yaroo biyahan ay ku jiraan weel afkiisu uu waasac yahay oo wax yaroo biyo ay ku dhex jiraan baa nabiga loo keenay fa wadaca asaabicahu fiihi saasuu gacantiisa u dhex dhigay nabigu farihiisii buu sidaa u geliyey qaala anas wuxuu yidhi fajacaltu waxaan guda gelay anduru inaan fiirinayo ilalmaa'i biyihii baan dhowrayaa yambucu soo burqanayo min bayni asaabicihi sala allahu calayhi wasalam nabiga farihiisa dhexdooda biyaha kasoo burqanayaan saa u fiirinaya markuu biyihii yaraa nabigu saa u dhexgeliyey yaa farihiisa dhexdood baa biyo kasoo burqadeen qaala anasun anas wuxuu yidhi faxadartu waxaan ku xisaabay buu yidhi man tawada'a dadkii ku weysaystay oo markuu biyo la'aan baa jirtay oo nabiga markaa uu biyaha yar loo keenayabo biyaha uu faraha dhex gelinayo waxaa looga soo dacwooday safar baa la ahaayo biyo yari inay jirto wax lagu weysaystaa lalayi biyo la'aan baa jirta inta yaray adiga lagu keenay ma ogiyo biyo kaloo lahayo ma jiraa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasala markaasuu sidaa u dhexgeliyey farihiisii biyaha kasoo burqaday marka farihii dhexdoodii markaasuu wuxuu yidhi xaya cala duhuuri almubaarak war weysadan barakaysan u kaalaya kaalaya ku weysaysta biyahan markaasay dadka ku weysaysanayaan oo biyihii baa la cabaya faxaristu waxaan ku xisaabay buu leeyay anas binu maalik ku qiyaasay man tawalaca dadkii ku weysaystay maa bayna sabciin ilaa samaaniin toddobaatan ilaa siddeetan bay u dhexeeyeen wey intaasaa ku weysaysatay weliba biyihii ka soo hareen wey mucjizatan baahiratan lahu sala allahu calayhi wasalam waa mucjizo cad oo haddee nabiga mucjizaadkiisii waaweynaa ka mida wasayatii min haada mucjizadan yani qaybihiisa iyo noocyaalkiisa wuu noo imaan doonaa kasiirun wax badan fii kitaabi nubuwati buu noogu imaan doonaa insha allah mucjizaadka nabigaan ku gaari doona rawahu sheekhaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal laa yabuulanna axadukum axad adinka idinka mida yuusa kaadinu filmaa'i daa'imi biyo fadhiya yuusa ku kaadini wey alladii laa yajri biyahaasoo aan soconaynin biyo fadhiya oo aan soconaynin inaad ku kaadisa lama ogolo uma yaqtasilu fiihi markaa qofkuu ku qabaysto wey biyaha biyuhu inay jaari yihiin oy qulqulayaan sida webiga oo kale iyo biyo socda inay yihiin iyo biyo fadhiyo inay yihiin baa loo kala qaadaya biyuhu hadday fadhiyaan inay qaliil yihiin oo yar yihiin iyo inay kasiir yihiin baa loo kala qaadaya hadday biyuhu yar yihiin oo fadhiyaan waana yar yihiin in lagu kaadiyo lama ogola waa xaaraan maxaa yeele biyuhu way nijaasobayaan hadday badan yihiin oo biyo badan ay yihiinna oy fadhiyaanna in lagu kaadiyo lama ogola waa karaaho haddii yacni biyo iska caadiho ama adiga milkigaaga ama dadkao dhan ka dhexeeye biyaha meelaha ku jira ay yihiin inaad ku dhex kaadiso way kohonayaan dadku way dhibta way dhibsanayaan biyo fara badan oo nijaasoobayna hadday yihiin ama hadday yar yihiin lababa ogolaba waa xaaraan baa leeyahy way ku nijaasoobayaan wa fii riwaayatin uma yatawada'u minhu biyaha fadhiyo intaad ku kaadiso inaad haddana ku qabaysato ama ku weysaysato lama ogolo wa fii riwaayatin nahaa nabigu wuxuu nahayey an yubaala filmaa'i raakidi biyo fadhiya in lagu kaadiyo nabigu waaba diiday waa diiday lama ogolo biyahaasu yani way nijaasoobayaan way biyuhu hadday fara badan yihiin oo sida webigo kale yihiin iska qulqulayaan waxba dhibaataa kuma sugnaata waxaa laga qabaysata ana aniga iyo wanabiyu sala allahu calayhi wasalama aniga nabiga waxaanu ku qabaysanayna min inaa'in waaxid hal weel aan ku qabaysanayna min qadaxin baan ku qabaysanayna ka bedel inaha horaa laga bedelaya min qadaxin weel baan ku qabaysanayna yuqaalu lahu la yidhaha alfaraq weel faraq la yidhahdaanu ku qabaysanayna faraqu waa weel weyn oo yacni weelasha reer madiinaad ay isticmaali jireen ka mid ahoo lix iyo toban rodol buu qaadaa sitata cashara rodol weel qaadi kara weeyaho waa weel weyn yacni baaldi weyn weeye ama waa jeeg weyn oo intaas qaadayo oo qabiiska iyo loo isticmaalayo dee markii baafkiiyo la gelayo ayaa lagu qabaystaa wey yuqaalu lahu lfaraq weelkaasaan ku qabaysanayna wa fii riwaayatin wa naxnu junubaan labadaanadaba janaabaan qabnay oon ka qabaysanayna marka weelkaasaan iskula qabaysanaynay qof la arka dhinaciisuu ka darsanaya galaaskiisa ka darsanaya markaasaanu ku qabaysanayna riwaayaadka qaar kilaanaa junub ka yacni labadeenna mid kastoo ka mid a yacni janaabuu qabay markaanu ku qabaysanayna marka ninkii iyo xaaskiisii mar hadday meeshii ku wada qabaystaan ee weelkaa weynka waasaca ku wada qabaystaan waxba dhibaataa kuma sugnaa laleey waxba dhibaataa kuma sugn waayahay iyadoon hadda xadiidku uusan muujinaynin markaa labadoodu inay cawradoodu iska bannaayeen oo qaawanaayeen xadiidku ma kama muuqata hadda waxaa ku soo aroortay riwaayo kale caaisha in laga wa inay tiri weligay anigu ma arag bay tiri nabiga farjigiisa ma arag asaguna ma arag weligay ya waana wada qabaysan jirnay leedahay de waka marka ama habeen bay ahayd wahaakada si kale un bay u qabaysanayeen ee ma aha inuu meel kastaba cawrada un la iska faydayo hadda cawrada haddii un la faydana wax dhiba male baa ley ninku xaaskiisa un ay wada qabaystaan wa laaba xagga sharciga waa iska bannaan tahay inkastoo in la dadaalona ay iska fiican tahay rawaahuma alkhamsa can ibni cumara waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana rijaalu wanisaa ragga iyo haweenku waxay ahaayeen yatawada'uun kuwa weysaysto fii zamaani rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama jamiican xaalayhiin ragga iyo dumarkuwa hal weel ayay ku weysaysan jireen min inaa'in waaxid hal weel ah nudli fiihi aydiina gacmaha anaga un baan gashanayna qof la arka meeshiisaha unbuu ka darsamaya markaasaanu iskula wada weysaysan jirna iyadoo jamac la yahay oo meeshii la wada fadhiya rag iyo dumarba wadalika qabla nuzuuli waa intuuna xijku soo degin waay intuuna xijaabku soo degin de rag iyo dumarka way isdhex fadhiisan jireen oo waa la isdhex qaadi jiray oo waa la wada weysaysan jiray oo caadi bay ahayd mar hadduu xijaabku soo degay bes weeye aayatulxijaab markii kale xijaab arkayni wey haween yacni naag ku weysaysanayso rag dhexdood ku weysaysanaysaa ma jirto meel gaara unbay ku weysaysanayeen meel khaali ah wahaakada rawahu albukhaari baa wari wa abu daawuud wanisaa'i can ibni cabbaas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi iqtasala bacdu aswaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga haweenkiisii qaar mid ka mida ayaa qabaysatay oo fii jafnatin bay ku qabaysatay fii jafnatin xeedho jafnada xeedhadaa loo isticmaalay waa weel weyn oo saasoo kale ah sida xeedhadoo kale u ballaaran ayay ku qaba afkeedu ballaaran yahay bay ku qabaysatay wey maymuuna riwaayadka qaar ku soo aroortay wey maymuuna bint alxaaris bay fa jaa'a annabiyu baa yimi sala allahu calayhi wasalama liyatawada'a minhaa biyihii ayaga ahaabuu damcay nabigu inuu ku weysaysto oo yaktasila inuu ku qabaysto fa qaalat lahu waxay u tidhi yaa rasuula allah innii kuntu junuban anigu janaabaan qabay anaana ku qabaystay biyaha iska da ha ku weysaysanina anoo janaabo qabaana ku qabaystay fa qaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina almaa'a laa yajnub adigu haddaad janaabo qabtay biyuhu janaabo ma qabaan aya biyuhu waa daahiro ayagu janaabo ma qabaan wahaakada haddee qofku hadduu biyaha isticmaalo oo tartiibun intuu u qabaysto uu darsado biyaha ayr uu ku qabaysto biyihii wixii soo haray waa iska daahir de waa caadi waa lagu qabaysan karaa waana lagu weysaysan karaa markaad qabaysanayso haddaad weel nooc saasoo kaleeto afkiisu uu furan yahay aad ku qabaysantayso inaad dadaashaa la doonaya weelka inaad meel koro saarato biyaha faniinkooda uuna gaarayna way fiican tahay saasaa fiican oo biyaha adiga kaasoo noqonayo markaad ku qabaysatay kaasoo qulqulayo iyo kuwa yacni dhulka ku dhacaya saasoo kale ugu faniinayo inaad ka ilaalisaa fiican oo meel koro aad weelka iska saarto ama dhinac aad ooga durugto taasaa wanaagsan wey marka biyaha waa la iska isticmaalaya wey rawaahu asxaabu sunan baa weri can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nebiy sala allahu alayh wasalam qaal laa yaktasilu axadukum xadkin yuusa qabaysanin filmaa'i daa'imi biyo fadhiyo walxaal huwa junubun asagoo janaabo qabo yuusa ku qabaysanin waayahay ruuxa biyo asagoo janaabo qabo biyo fadhiya yuusan ku qabaysanin macnaheedu waa maxay hadde biyuhu hadday yar yihiin weeye oo qollataynba ayna dhannayn oo biyo yaroo qollatayn aan dhannayn adoo janaabo qaba ha dhex gelin weeye haddaad dhex gasha biyihii waad macnaha waayahay mustacmal bay kaa noqonayaani ya fa qaala wuxuu yidhi ninkii yacni xadiidka abu hurayre ka warinayey kayfa nafcal kayfa yafcalu suu samaynaya yaa abaa hurayra oo haddee suu yeelaya hadduuna ku qabaysanayna biyo yar oo yacni qofku markuu janaabo qabo qaala wuxuu yidhi yatanaawuluhu tanaawulan wuu darsanayaa buu biyuhu mar hadday yar yihiin saasaad u darsanaysaa weel u qaado sidaa u darso oo markaa sidaa ugu qabayso ee ayagoo yar haddaad tidhahdo waan dhex geli ama gacantii baan gelini mustacmal bay kaa noqonayaan ilaa biniyati alikhtilaaf biyuhu hadday yar yihiin ga- markaad ku qabaysanayso ama ku weysaysanayso gacanta inaad geliso haddaad gacanta geliso waan soo dardarsan aad tidhaahdo mustacmal bay biyuhu kaa noqonayaan haddaadan niyatulikhtilaaf niyoonin marka ugu horeeyo weysada marka ugu horreysa markaad gacanta geliso gacmaha dhaqidooda ayagu dhib ma leh waa iska sunno waa markaad weysaysanayso wejiga markaa intaad soo darta aad wejiga mariso wejiga markaad mariso waa maradii u koowaad baad wejiga ku marisay markaa labaad haddaad ku celiso adoo niyatulikhtilaaf niyoonin haddaad ku celiso markaad sidaa u dhex geliso intay biyuhu kuusoo qaadeen moogi inta kale mustacmal bay kaa noqon liannahu maradii u horreysay aad soo qaaday wejiga aad ku marisay biyahaas waxay kor yeeleen waajib bay kor yeeleen xadas bay kor yeeleen gacantoo biyihii xadadka kor yeelay la socda haddaad ku celiso adoo niyatulikhtilaaf niyoonin mustacmal bay kaa noqonaya haddaad niyatulikhtilaaf niyootana waxba mustacmal kaama noqonaya waa caadi bay markaa noqonaysa kadaalika qabayskuna saasoo kaleeto un waay marka ugu horreysa qabaysku dee waa meesha ugu horreysa biyaha ood- aad yani ku bilawday jirkaaga yani inaad niyadii la saaxiibiso weeye marka ugu horreysa ood yani naweytu rafca al- yani rafca alxadis alabar aad tiri ama rafca aljanaabati aad tiri ood qalbiga ku qabatay mar alla markaad biyihii saa gacanta u gelisa haddaad ikhtiraaf niyoonin intaa ay hal mar kuusoo qaadeen moog inta kale mustacmal bay kaa noqon wahaakada waayahay marka xadiidkana u daliil ah inaanu biyaha yar aan yani sidaa loo isticmaali karin ilaa niyatulikhtilaaf inaad la timaado ama weel aad darsato mooyaane yatanaawuluhu tanaawalan buri abu hurayra rawahu muslim can kabshata waxaa laga wariyey binti kacbin gabadhaa la yidhaahdo qaalad waxay tidhi dakala abu qataada abu qataada ninka la yidhahdaa ii soo galay waa zawjkeedii ninkii ayada qabay aabbihii weeye waa ninkaan usoo gelaya aba aba yani abu qataaduhu gabadhaa la yidhaha kabsha bintu abi bintu kacbin gabadha la yidhaahdo wiilka qabo aabbihii wey marka maxram buu u yahay soo maaha wuu usoo galay marka fasakabtu lahu waxaan u shubay bay tidhi lahu asaga wad- wad- waduu'an biyo uu ku weysaystaan u shubay markuu ii yimid biyo weysaa isiibiyo waa wiilkiisa gurigiisii buu yimid markaasuu gabadhii la hadlay uu wiilku qabo wuxuu yidhi biyo ii keen markaasaan weyse u shubay leed fa jaa'at hirratun baashan hirrada la yidhaahdo bisada ayaa timid bisadan ama yaanyuurta baashan la yidhahdo fa sharibat minhu way cabtay biyihii aan yani weysada ugu shubay sheekhii aan ugu shubay ayay markaa cabtay oy dhinaca ka cabaysaa fa asqaa lahal inaa'a weelkiibuu sidaa ugu raariciyey oo wuu u leexiyey biyihii aan usoo shubay ayay yani bisad socotaa timid oo markaasay sidaa afka ula gashay dhinacaba intuu fiirinayo la yaaban yani bahashan uu- uu yani biyaha uu si- usii leexinayo faqaala wuxuu yidhi atacjabiina ma la yaabaysaa yaa binta akhii walaalkay gabadhiisiyey ma la yaaban tahay faqultu waxaan bay tihi nacam faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi inahaa laysat binajisin bahashan bisada ama yaanyuurtu nijaaso ma aha ma aha nijaaso hadday weel gasho inahaa ayadu min adawaafiina kuwa dawaafa ayay ka mid tahay calaykum dushiina wadawaafaat bahasha moogta wax socod badan oo wareeg badan marka hadday hadda ayadu horta wax nijaaso oo lagu huba ma leh weelkii hadday gasho biyihii iyo raashinkii hadday kaa gasho oy hadda kaa ay kaa tagto oy gurigan dhinaca kala wareegto way kaa tagtay markaasay dhinacan haddana kasoo gashay markaasay biyihii afka gelisay dahaaradeedaa la xugminaya maxaa yeele waa wax socod badanoo hadda inta ay soo wareegaysay biyo qolatayn dhan inay haddana afka soo gelisay baa laga yaaba nijaaso laguma xugminayo marka nijaaso laguma xugminaya laleey waayahay haddaad ku aragtayba xataa oyna suuroobi karto inay qadar ay biyo soo gashay ay kaa maqnayd wey wahaakada haddaadan waxba ku aragna dee waaba iska daahira iyadu innahaa iyadu min adawaafiina calaykum wadawaafaat bay ka mid tahay kuwa wareegayo ee socodka badan bay ka mid tahay rawahu asxaabu sunan baa wariyey can jaabir waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi su-ila nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga ayaa la weydiiyey an natawada-u maku weysaysanaynaa bimaa afdalat ilxumuru dameeruhu waxa ay soo hambeeyeen biyaha dameeruhu ay cabeen ee afka geliyeen ay soo hambeeyeen maku weysaysan karnaa qaala wuxuu yidhi nabigu nacam wa bimaa afdalat isibaacu kulluha dameeraha iska daaya xayawaankao dhan waxay soo hambeeyaan dugaagaa duurka jooga iyo xoolaha iyo waxa dhan wixii afka geliyaan ay soo hambeeyaan ama ay cabbaan oo soo hambeeyaan waa caadi de xoolaha hambadoodu dhib ma leh wixii ay yani afka geliyaan waxba dhibaa le afkooda waa iska daahiro waxba dhibaata male wey dameeruhuna waa haakada waa saas oo kale de xoolaha kale loo weysaysan karo baadihan iyo ma ala ma ma neefsadaan dameeruhu markay biyaha cabayaan yani say u cabayso u cabayso unbay afka ka qaadaysaa markaa way neefsanaysaa markaasi haddana ku celinaysa dabeecaddeedaasaas kuma neefsata biyaha rawaahu shaafici baa wariyey walbayhaqi wa canhu waxaa laga wariyey canhu can jaabir bn cabdillaahi qaala wuxuu yidhi jaaa rasuulu llahi rasuulki ilaahay baa yimi sala allahu alayhi wasalam yacudunii asagoo ibooqanay wa ana anigu mariidun waan xanuunsanaa laa acqilu waxba ma garanaynin buu leey jaabir bn cabdillaahi anoo xanuunsan oo markaa miyirba aan lahayn oo xanuunkii intuu iga batay iskaba miyir beele waxba aan ogeyn qof ii imaaday iyo qofka iga tegay iyo waxba aana ka ogeyn yuu nabigu ii yimid asagoo isoo booqanay fatawada'a wuu weysaystay nabigu markuu arkay ninkaanoo yani xanuunkii intuu ka batay la miyir daboolayba iska suuxsan yuu markaa nabigu weysaystay wasaba calaya markaasuu wuxuu igu shubay buu yihi min wuduu'ihi biyihii uu ku weyse qaatay buu nabigu igu shubay bibarakati nabiyi sala allahu alayhi wasalama markuu igu shubay biyihii uu ku weysaystay yaa markiiba waxbaan gartay oo xiskaygii baa iisoo laabtay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah liman ilmiiraasu dhaxalka yaa iskale inamaa yarisunii kalaalatun baa idhaxlaysa dee ninkan xanuun culus baa haya moog tahay markiiba nabigu markuu miyiirsaday buu xugun weydiiye oo wuxuu yidhi dhaxalka yaa iskale yaa wax dhaxlaya oo idhaxlayo inamaa yarisunii aniga waxaa idhaxlaya kalaalatun kalaalo unbaa idhaxlaysa kalaalo kalaalo waxaa la yidhaahdaa dadka qaraabada oho welad iyo waalid midna aan ahayn wey ay yarisuhu kalaala mar haddii la yidhaha nacab dhaxal baa la yidhahdaayo waa asal iyo farac wixii aan ahayn welad adigu aad dhashay wuxuu sii dhalay wax adiga kaa yaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayaddaasaa soo degtay marka markiiba oo xukunka lagu caddaynayo rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey wanisaa'i albaabu haalis baabkii saddexaad fii isaalati nijaasa nijaasada sidii laysaga zuulin lahaa oo laysaga dahiri lahaa baa halkan laga gelaya waaya fii isaalati nijaasa wey ee fii bayaani nijaasati nijaasadaa marka hore la caddaynayaa a waxa ay tahay wa sifati isaalatihaa sida laysaga zuulinayo wa hiya bidaabiqi fi ljildi maqaarka nijaasanimadiisa markuu nijaasada yahay maqaarka waa la megdinayaa wa bilmaa'i waturaabi fii nijaasati lkalbi ey iyo doofaar iyo wixii ka farcamay haddii ay nijaasoobaan nwax nijaas ay wax nijaaseeyaane nijaasadoodu ay meel gaartana biyo iyo turaab baa lagu dahiraya toddoba goor baa la dhaqaya wa bilmaa'i faqad fii maa cadaa dalik intaa wixii ka soo harayna biyo keliyaa lagu dahiraya ila almaniyu minida moogiye oo fa yufraku yaabisatan waa yahay marxaban minidu ayadu waa iska daahir dee nijaasaba ma ahe inay wax kale oy nijaaseeyaan wax kale ku darmadaan moogiye minidu ayadu waa iska daahir de marka hadday maradii ku daadato oo markaas ay ku angegto saa unbaa loo xogaya waa laga jejebinaya unbas waxba kale bidhaanteeda unbaa meesha laga zuulinayaa waa iska daahir de ayadu wa ilaa daylalmar dayla sawbi yacni gabadha maradeedoo kale fiideeda dhulka ay jiidaysoo kale mooyaane oo fa bil ardi dhulkaa dahirayaa la leeyahay waina la waila nacla kabti mooyaane fa bidelki ayada dhulka oo la marmariyo ayaa dahirayo taasoo dhan ad axaadiisaa ku imaan doontee a'immadu waxay ka qabaan de insha allah waan sheegi doona a'immadaas ku khilaafayo yacni waxa dhulkaa dahiraya markii lagu leeyahay gabadha faraqeeda dhulka ku jiitamaya iyo kabtaa yacni markii aad soo martay iyo markii dhulku dahirayo waa haddaan wax nijaasa ay meesha ka muuqanin wey ama haddii lagu arko nijaase meesha ka muuqato oo ku angegtay ama inay nijaaso gashay baadba arkayso oo xaar iyo kaadi adugu aad garanaysayba maradii martay ama kabti ku istaajisay ma daahir noqonayo ilaa bilmaay in biyo lagu dhaqa mooyaane haakada can ibni cabaas waxaa laga wariyey ay wa fiihi faslaani buri alawalu fi tadhiiri jildi lmaytati wanijaasati alkalbiya yacni fasalkan hore wuxuu ka hadlayaa meytada maqaarkeeda sidii loo dahiri lahaa iyo nijaasada eyga iyo doofaarka iyo wixii la mida waa nijaasada muqalladada ahe sida loo dahirayo can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam wajada shaatan maytatan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay neef ari ahoo bakti ah oo meyd ah neefkaasoo ucdiyahaa ucdiyathaa la siiyey mawlaatun limaymuunata maymuuna oo zawjadii nabiga maymuuna bint alxaaris gabadhii la dhihi jiray zawjadii nabiga ahayd gabar addoonteedii oo iyadu ay xoraysay ee khaadimkeeda ahayd ayaa la siiyey min asadaqati zakadaana laga siiyey oo haddee dadka masaakiinta oo zakada la siinaya ayay ka mid tahay soo maaha marka sadaqadii bay xaggeeda neef ay ka soo heshay gabadhaasu maymuuno ay xoraysay ee addoonta u ahayd yaa zakadii baa laga siiyey xoolihii zakada ahaa neefkii baa baktiyey marka neef ari wuu baktiyey fa qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam hal intafactum biljildiha or maqaarka maxaad oogala bixi weyda neefkan markaa zawjadiisii maymuuno iyo dadkii gurigeedaa ku noolaabuu markaa la hadlaya cabdullaahi bn cabbaas waa habaryarteed maymuuna mogta wala yani habaryarteedu wey habaryar bay u ahayd daa'iman gurigeeduu tegi jiray wey aya habaryarteed ba marar wuu iska baryi jiray wed halka nin yar buu ahaa markuu nabigu dhimanayaba dhowr iyo toban sana unbuu jiray cabdullahi bn cabbaas marka maxaad ugu intifaaci weydeen buu yidhi nabigu maxaa hadal haragga ogala bixi weydeen qaaluu waxay yidhahdeen innahaa mayta rasuulka ilaah waa bakti way baktiday neefka lama gawricine way baktiday seen haragga ogala baxayna fa qaala wuxuu yidhi nabigu innamaa xaruma akluha cunitaankeeda unbaa xaaraam ahe maqaarkeeda lama xarimin wey maqaarkeeda oo macnuhu waa maxay neefku hadduu kaa baktiyo maqaarkaad kala bixi kartaa maqaarka seed ogala baxaysaa maqaarka intaad ka bixisaad megdinaysaa markii la megdiyo maqaarka si fiican loo megdiyo labada dhinacba laga megdiyo oo haraggii iyo yacni dhacaankii iyo wixii hilibkaa iyo waxaasoo dhan laga dhammeeyo maradan oo nijaasowday oo nijaaso saa u gaartay unbuu la mid noqonaya unbas biyo unbaa saa loo marinaya waa lagu tukanayaa waxbaa laga tolanayaa wahaakada sibraarka iyo wixii la midkaa wahaakada saasuu noqonaya inamaa xaruma akluha cunitaankeeda unbaa la xarimaye hadduu neefku kaa baktiyo maqaarka waad kala bixi kartaa haddaad doonaysa maqaarka intaad megdiso inaad ku intifaacdo markaas rawahu lkamsa magdiyo waa bas daahir buu noqonaya laakiin hadda ogow markii la magdiyabo horay oogama ma- kama isticmaalaysa kuma tukanaysid marka hore intaan la magdinin wax dhahaaraa ma aqbalayn haddii si kasta loo dhaqo asagoo la magdinin haddii la dhaqo biyo la geliyo saabuun lagu- wax kasta lagu dhaqo ma daahir noqonayn laakiin markii la magdiyo markaas dhahaaruu aqbalayaa oo sida maradan oo nijaasowday camal weeyaho biyo unbaa sidaa loo marinaya bes horaa looga tukanaya salli baad ka dhiganaysa ama sibraar baad ka tolanaysaa weel baa ka dhiganaysaa iyo waxbaa ku ridanaysaa wahaakada wa fii riwaayatin ayumaa ihaabin harakii kaohoo dubiqa la megdiyo faqad dahura daahir buu noqday maqaar alla maqaarkii la megdiya daahir buu noqonaya rawaahu lkhamsatu ila albukhaariya can ibni waclata waxaa laga wariyey asabaa'iyi qaala wuxuu yidhi sa'altu ibna cabaas cabdullaahi bna cabaas baan weydiiyey qultu waxaan idhi buu yidhi inaa nakuunu bilmaqrib dhulkaa maqrib baan joognaa wey fa ya'tiina almajuus kuwa majuuska ahee yacni dabcaabudka kuwa gaalada ah waxay noola imaanayaan bilasqiyati sibraaro ayagoo wado fiiha almaau biyo ay ku jiraan walwadaku yacni xaydh ay ku jirto wey kuwa gaalada ah ee majuuska ah yaa waxay noo keenayaan sibraar sibraarka yacni maqaarkaa laga tolay maqaar la tolay baa la yidhaha sibraarka laga samaysan jiri weel biyaha lagu cabo wey iyo wax caanaha iyo subag iyo qaar lagu shubtaa xataa caadi aw marka sibraar biyo ku jiraan qaarna ay subag iyo wax ku soo shubeen oo xaydh iyo wax ku soo shubeen ayay noo keenayaan mana ogin neefkii in gowraceen iyo inay mag- yacni say yeelaan kama warrama meel ay ka keeneen de waa un maqaar ayagu ay wadaan ay wax ku wataan wey waana gaalo see yeelna fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas ishrab cab buu yidhi ka cab biyahooda hadday kuu keenaan iska cab wax dhiba ma lehe fa qultu waxaan idhi buu yidhi ara'yun taraahu ma adiga ra'yi aad qabtaa mise daliil baad u haysaa oo nabigaad ka maqashay calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yaquul nabigoo laan maqlay buu yidhi dibaaqu ay dimaaq dibaaquhu dahuuruhu ya asxaabtu de xukun iskama jawaabaani xukunkaasoo kale hadday sheegaanna yani waa shay marfuuc xagga xukunka ka oho wax ayna nabiga ka ogeyn ayuu sidaa ulama ulama gaar noqon karaan de ay wax iskama xalilaan marka wuxuu leey nabigaan ka maqlay sala allahu alay slam isagoo leh megdintiisa ayaa daahirintiisa wey megdintuu ku daahir noqonaya mar haddii la megdiyo waa bas wey wahaakada rawaahu muslim xadiidka imaam muslim baa wey can abi hurayrata waxaa laga wariyay can nabiy sala allahu alayh wasalam qaal idaa walaqa alkalbu ey hadduu galo fii inaa'i axadikum axadkiina weelkiisa ey hadduu galo falyuriqhu ha daadiyo falyuriqhu wixii ku jira weelkaa bal ha daadiyo marka hore uma liyaqsilu ha dhaqo sabca miraarin toddoba goor buu dhaqaya wa fii riwaayatin uulaahunna mid midda u horayso ow ixdaahunna midood bituraabi ciid ay tahay wa fii ukhraa riwaayo kale asaabicata bituraab midda toddobaad baa ciid laga dhigaya ey hadduu weel galo doofaarkiina waa la mid axadihima ey iyo doofaar waxay iska dhaleen waa nijaaso midkood wixii uu xayawaan kaloo daahira ka dhalinay waa saasoo kale taqliiban linijaasati baa le ey iyo neef ari hadday wax iska dhalaan waa nijaaso nijaasadaa la qalibayaay doofaar iyo neef hadday wax iska dhalaan xalaala waa saas marka ey iyo doofaar iyo wixii ka farcamay weelka hadday galaan nijaasadooda muqalladaa la yidhaha waa nijaaso adag weeyaho toddoba goor baa la dhaqayaa weelka hadday weel galaan iyo hadday meel taabtaan iyo saas toddoba goor baa la dhaqaya weelka ay galeen marka hore hadday wax ku jireen waa laga daadin markaa bacdigeedna toddoba goor baa la dhaqay oo mid ciid tahay wey ama midda u horaysa ha noqoto ama midda u dambaysa ha noqotee mid unbaa ciid laga dhigaya oo hadda saabuun baan ku dhaqayaa ma dhihi karti wey sharcigu wuxuu waajib ka dhigay turaabka waa inaad ciid isticmaasho wey bas ciid waa in la isticmaalo markaasay daahir noqona ma horaysa yani horta midda u horaysa ma ahe kuwa dhexe ayaa fiican baa laleeyahay marka hore biyo asaa u marinaysaa marka biyo iyo ciid baad intaad isku darto ayaad meeshii sidaa markaa u marinaysa markaasna biyihii kale ka raacsinaysaa qaybihii dambe toddoba goor baa marka sidaa u dhaqaysaa daahir bay noqonaysa weliba xikmad baa ku jirto waxaa laleeyahay ciiddaan hadda sharcigu loo loo shardiyey ee nabigu uu leeyay alayhi salaatu wasalaam mid ka mida ciid ha laga dhigo xagga yacni debiga markay adibadu baareen waxaa la yidhi eyga jermis buu leeyahy meesha uu galo jermis buu ku reebaya jermiskaasna wax dili kara male ila turaab ciid unbaa dili kartaa laleeyahy marka xikmaa ku jirto shaaricu waxa uu u waajibiyey xikmad baa ku jirta sidaasaa laleeyahay marxaba eyga qaala dalika shaaficiyu wa axmed imaamu shaafici iyo imaamu axmed sidaasay qabaan oo hadduu eygu afka waxgeliyo iyo korkiisoo qoyan hadduu ku taabto waa isku mid jirkiisao dhanba waa nijaaso hadduu meel un kaa taabto waa ka wa qaalat alxanafiyatu xanafiyadu waxay yidhaahdeen binijaasati lucaabihi unfaqat caliyadiisa unbaa nijaasahay yidhahdeen wuxuu afka geliye oo keliya unbaa nijaasaa laakiin korkan kale hadduu kaa taabto adoo qoyanka kale hadduu ka taabto waa waxba kama nijaasaynaya leeyihi wa qaala maalik imaamu maalik wuxuuba leeyahy asagu ina alamra bi hada alqusli dhaqidan lays amray oo in eyga nijaasadiisa la dhaqo tacabudiyun waa laysku addoonsaday waalkelbu daahirun eygu waaba daahir lianna alasla fi lashyaai aahaara shay la arka waxaa asal u ah inuu daahir yahay wey marka toddoba goor ha la dhaqo maxaa loo yidhi markii la su-aalay wuxuu yihi waa tacabudi waana lagu addoonsaday waana la amray un bas shaaricaana amray marka inaan iska dhaqno un weeye ma ogi waxba nijaasa amuhu leeyahy somaal imaam maalik saasuu leeyahy taasuu qabaa marxaban ay wnijaasatu laa taati ila bidaliilin walaa daliila huna ala sida loo dahirayo kaadi hadday ku gaarto wlmadyi iyo wagayriha madyi waxaan madida la yidhaha baasha la yidhaha medi medi iyo wadi iyo mini saddexdaasaa jirto minida de waxaan caadigoo la wada garanayo laakiin medi iyo wadi waa wax un kasoo baxayo farjiga ka imaanayo oo kala duduwan laakiin medidu waxaa weeye maaun raqiiqun asfar biyo yaroo jilicsan oo bidhaantooda markaa artana aad uma caddo xoogaa yaroo yar boorboor aha ku jira waa yar biyo yar jilicsan oo khafiif ah waxay soo baxaan baa laleeyahay waayahay caqiba intishaari daker markuu dakerku intishaaroo kaco oo markaa kadib uu demo ama cinda dikri ljimaaci waxaa markii laga sheekeeyo xoogaa yaa laga yaabaa xoogaa biyahaas inay qof ka yimaada biyaha yarka waxaa la yidhaha medi yaa lagu magacaabo waa nijaaso ay min orgi bay iska yidhaha somaalidu waxaas waa waa biyo yaroo iska nijaasaa ku ayagu wax macno siila maaha waa ka wadi kuwo la yidhahdaa jira ayaguna abd wey waa biyo cad oo ayagu midida u eg waxay soo baxaan ayaguna way caqibal bawli kaadida gadaasheeda inay yimaadaan waa laga yaabaa oo markuu qofku kaadiyo kadib yaa laga yaabaa wax cad inuu isku arko sida minid oo kale ah oo ka soo baxay ama cinda xamli thaqiil wax culus haddaad qaadana inay kaa yimaadaan waa laga yaba wax yaroo cad kaa soo baxaan kuwaa wadi baa la yidhahda ayaguna biyahaas wadi baa lagu magacaaba labadooduba wax qabaysa ma waajibinayaane waa nijaase waa layska duwayaa un waa meeshay kaa gaartay waa iska dhaqaysaa dakarka hadday ka soo baxaanna waa ka istijoonaysaa un bas minidu ayadu waxay kaga duwan tahay oo calaamo gaar ayaduna saddex calaamaa lagu gartaayo minida oy kaga duwan tahay tadafuq bay leedahay minidu way boodboodeysaa min maain daafiq baa ilaah yidhi dhag dhag dhag bay tidhahdaa minidu markay soo baxdo saasaa lagu gartaa taladudna way leedahay cinda khuruujihi markay soo baxayso macaansi bay leedahay kuwa kale aysan lahayn waa xaalad xaala khuruujiha markay soo baxayso waa calaamo lagu garta minida oo kuwa kale aysan lahayn markay minidu qoyan tahay markay qoyan tahay sida ubaxoo kale geedaha yani ubaxoodoo kale camal yay usoo urtaabaa laleey minida haddaa ursato markay qoyan markay angegtana sida ukuntoo kale usoo urtaa ukunta yani markaad ursato wax yaroo suur yar bay leedahay yar sida saasoo kale usoo shirtaa minidu markay angeganta calaamaadkaasaa lagu gartaa minida oo kuwan kale looga garanaya dee minida ayadu qabays baa ka waajibaya soo maha kuwan kale laakiin ayagu qabayskama waajibay waa laska dahiraya umas can asmaa waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi jaaad imra'atun haweeney baa timid ila nabiyi nabiga u timid sala allahu calayhi wasalam faqaalat waxay tidhi ixdaanaa mid anaga naga mida yusiibu sawbahaa maradeeda waxaa asiibayo min dami alxaylati dhiiggii xaylkaas yaa marada ka gaarayo dhiiggii ku dhacay yaa maradii gaarayo kayfa tasnacu bihi say ku samaynaysaa say u dahiraysaa maradii qaala wuxuu yidhi nabigu taxutuhu way xogaysaa uma taqrusuhu bilmaa biyay ku jejabinaysaa uma tandixuhu markaa kadib ay biyo ku shubaysaa uma tusallii fiih hadda dhiiggii markuu maradii ka gaaray meeshii way angegan tahay soomaha dhiiggii waa angegan yahay horta marka hore ha xogto oo ha jejebiso markay jejebiso uma taqrusuhu bilmaa biyay haddana ku dhaqi oo biyaha intay ku shubtay haddana sidaa ugu jejebinaysa uma tandixuhu markaasay haddana biyihii kusii shubaysaa markay biyihii ku dhaqdo sidaa u marmarisay dalkii bay samaysay oo way ku jejebisay ayay haddana biyo kale kasii raaxsinaysa marka meesha daahir bay noqonaysa soo maha uma tusallii fiihi marada haysaga tukatade waa maradii caadiga ay waxayshay un weye oo yani ay qabtay markuu dhiiggu hayay maradii ay qabtay maalihii ay dhiigga kaga aragtay un bay ka dhaqaysaa wa khalaas can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaama acraabiyun nin ree baadiya ayaa kacay fa baala fi lmasjidi masaajidkii nabigu ku kaajawey nin iska reemiyi uhu ahay oo dadka reemiyiga haddii aad aqoon uma sii laho dee waa dad iska duurkaasa isaga noolaayeeno marka masaajidba xukunkiisa ma yaqaano masaajidka nabigu haddana iska carshaano cariish iska ah ayuu soo galay oo masaajidka baa la dhex fadhiyey nabigu ku yani ku qisaynayey oo dadka ugu sheekaynayey cabaar unbuu meesha fadhiyeyo marka kaadi unbaa qabatay saa unbuu u yar istaagayo markaasuu dhinac intuu oola sii jeestay masaajidka dhexdiisa ayuu kaadiisa ka bilaabay waaye de markay baadiyaha joogeen odayaashu banaankan unbay isaga kaadin jireen dhabarkiisa unbaa ugeeday dhiyo xagga usii jeesan sooma sidii unbuu u maleeyey meeshana rag unbaa fadhiye marka saa unbuu masaajidka qayb ka mid a unbuu derbigiisi intuu dhinaca u saaray unbuu markaa kaadi ku bilaabay fatanaawalahu nnaasu dadkii baa marka wax ka sheegayo way ku qayliyeen oo xaggi xaggi uga soo boodeen fa qaala lahum nabiyu sala allahu alayhi wasalama dacuuhu nabigu wuxuu yihi daaya markay ku soo boodeen oo ninkiina kaadi buu wadaa oo haddii haddii lagu sii wadana dee inuu kaadidii kala gooye ama wax lagu dhuftaaba meesha ka dhalanayd dacuuhu buu yidhi nabigu daaya wa hariiquu ku shuba oo calaa bowlihi kaadidiisana sajlan wadaan ku shuba iska daaya hadda oo markuu dhammaysto wadaan biyo ah soo qaado sidaa ugu shuba buu yidhi nabigu meesha ku shuba marka haddii dhulka uu nisa nijaasoobo dhulka sida loo dahirayuu nabigu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam ya sida uu yani loo dahirayo dhulka mar haddii dhulka oo ciid uu iska yahay oo markaa nijaaso ay ku hallowdo dhulkii meeshii nijaaso ku hallowda ciiddii hala guro oo hala qaada la dhihi maayo biyaa un lagu shubaya mar haddii biyo lagu shubo biyo fara badan lagu shubo daahir buu iska noqonaya wa hariiquu ku daadiya calaa bowlihi kaadidiisa sajlan wadaan oo min maain biya ow danuuban wadaan oo min maain biya waa isku macno un sajliga iyo danuubku labaduba wadaanta un baa la yidhaha markaasuu nabigu haddana la hadlo wuxuu yidhi dadkiibu la hadlo wuxuu yidhi fa inamaa bucistum waa laydin soo bixiyey muyasiriina xaalatin adinkoo dadka u sahlaayo walam tubcatuu laydma soo bixinin mucasiriin adinkoo dadka wax walba ku adkaynaya culays dadka u fududeeya waay maxaa yeeley nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda wuu ka celiyey markuu ninkaanu kaadinayay wuu ka celiyey dhibaatay hadda asxaabtu ku samayn lahaayeen ninkaan haddii aan yacni kaadida laba dhib baa meesha ka imaan lahaa kaadidii asagoo wado in wax lagu dhufto oo lagu kala gooyo markaas haddii kaadida socoto lagu kala gooyo haddii xanuun bay keenaysaa ninkii dhib baa qabanaya tan labaad waxa weeye nijaasada hadda hal meelahay ku eg tahaye haddii ninkaa wax lagu dhufto kaadida uu la istaagana masaajidka o dhan ba halaabi laha ya meel dhan carrada dhan ba ku nijaasayn laha soo ma labadiiba nabigu ka hortay wuxuu yidhi daaye ha dhamaystay horta firta kashab ka dhaha markuu dhamaystay wuxuu yidhi wadaan biyaa ku shuba tartiiba ushuba saasaa la rabaa ummaddan yacni diintu yusri weeye in wax walba ummadda lagu adkeeyo maaha maxaad u malaynaysaan nin hadda yani masaajid waktin hadda la joogo ninki intuu soo gala masaajid ku kaajaseen la yeeli laha ya meesha un baa lagu dili lahaa naf kalamun tageen wy marka lama rabo wax la arkaba way dhici karaan in maaha laiska soo boodo un maaha tartiib baa la rabaa in maarata wax walbaba si ta'ani iyo tartiib baa la rabaa yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu buu nabigu leyy alayhi salaatu wasalam inamaa bucitun muyasiriin walam tubcasuu mucasiriin waxaa arkaysaa wax ruuxon wax weyn oo saa u dhib badan aan ku dhicin hadda in yani balaayo qofkii laga dhigayo laleey ah waxbaad ku dhacday oo meel lagala booday laba geed lagala booday qofkii la waalayo ma aha qofka in loo fududeeyaa la rabaa wixii yaroo khalad aho u galayna si tartiib baa loogu sheegay markii sidaa la yeelay oo biyihii meeshii lagu subay buu weliba ninkii ninkii u yeeray markaasu wuxuu ku yidhi masaajidan waxaa loo dhisay yacni salaada in lagu tukado iyo lidikrilaahi in ilaahay lagu xuso oo lagu cibaadaystaa loo dhisay looma dhisin waxaas ee sidaa ogow ku talagalo masaajidka maanta kadib yani saha kula dhaqani wey macnaha masaajidka cibaada loo dhisay waa lagu cibaadaystaa salaad baa lagu tukadaa qur-aanka lagu akriyaa waa ka meel lagu banaan baxa maaha de si tartiibuu nabiga caleyhi usluub wanaagsan bu wax ugu sheegay oo tartiiba wey ninkii waxaa la yidhi wuu iska kacay sida riwaayadka kala caddaynayaan awalba meesha inuu xugun buu weydiinaya oo yani wuxuu soo doontay bal inuu cilmi ziyaasade riti baa banaanka ugu xidhnaa ritigiisiibuu iska furtay iska hogaansaday markuu dhaqaaqaybu wuxuu yidhi allaahuma arxamnii wa muxammadan ilaahu aniyo nebi maxamed noo naxariisa walaa tarxam macnaa axadan ruux kale hau naxariisan maxaa yeele de wuxuu arkayey in dadkii oo dhanba ay kusoo yaacayaan nabigu unbaa ka celinaya wax kaloo ixsaan u sameeyey ma jira wey muxuu ku yidhi markaa nabigu xajarta baaban waasican baab weyn oo waasica soo cariirisay waa raxmadda ilaahay raxmadda ilaahay aniga adiga naguma eke yani waraxmatii wasicat kula shay buu ilahay yidhi baab weyn oo waasaca soo cidhiidisay saasuu markaa nabigu ku yidhi waa kaa ninkii waa iska dhaqaaqay saasuuna sii leeyahay marka usluubkaa wanaagsan baa la doonaya can ibni cabaas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi mara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigaa soo maray biqabrayni laba qabri buu soo maray fa qaala wuxuu yidhi inahumaa layucadabaan labadan qabri waa la cadaabaya wamaa yucadabaani loomana cadaabayo fii kabiirin wax weyn looma cadaabayo ya dembi weyn oy galeen looma cadaabayo waa arrin ay fududaysan hayeenoo ayaga agtooda ku yarayd amaa axaduhumaa midkood fa kaana laa yastatiru min albawl kaadida iska mun ilaalin jirin wa ama alaakharu midka kalena fa kaana yamshii binamiimati dadku isku dirdiri jiray wey walaadafiri meeshan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku caddeeyey laba sababood oo labaduba ay keenayaan cadaabulqabriga ay keenayaan cadaabulqabriga oo maxay yihiin labadaas sababood kaadida iyo nijaasada oon layska dahirin iyo dadka oo la ysku dirdiro namiimada la isticmaalo labadaa waa laba shay oo waajibinaya cadaabulqabriga in laga fogaadaa la rabaa marka qof la arkaba markii uu musqusha gelayo ee uu qadaaw xaajaha gudanayo inuu nijaasada iska ilaaliyaa la dooni nijaasada iska dahiro iska ilaaliyo iska tirtiro tartiib isaga hubsado faniinkeeda uu iska duwo marka horeba iska ilaaliyo taasaa la doonaya hadduu qofku kaadida iska ilaalin waayo in ma aha un intaad meesha iska gasho un saa u daadisa un haddana waxay kusoo orado un taas ma aha w taas waxay keenaysaa cadaabulqabrigay keenaysaa inaad iska ilaalisaa la rabaa nijaasada inay ku soo gaarto kaadida ayay mana qabri mana markaad gelaysa musqushayo si aad qabriga lagugu cadaabi ay ama axaduhuma fa kaana laa yastatiru min albawl kaadida iskamun ilaalinayn wa ama alaakharu fa kaana yamshi binamiima ka labaadna dadku isku dirdiri jir dadka oo la isku dirdirana waa dembi weyn cadaabulqabriga haddee cadaabkan qabriga ah kii weynaa haddana qofku inuu ku gaaraa laga yaaba marka waa shay xun dadkao dhexdooda laysku fasahaadiyo laba qofan wax isku qabin haddaad hadal u kala qaado o isku dirta bal ka waran oo balaayo dhexdooda ka dhigto reerkii isqabay oo isdeganaa oo qofkii ninkii reerka lahaa iyo xaaskiisa haddaad isku dirta bal ka waran oo reerkii bug ka dhex kacdo balaayo un dadkii isku wanaagsanaa dhan haddaad fidno dhexdooda ka shido waa ibtilo weyn wey ya hiya alxaaliqatu buu nabigu ku tilmaamay waxaa nabiimada la yidhaha dadka waxaa isku dirdiraysa xaaliquu ku tilmaamay laa aquulu taxliqu shacra timahay xiiraysa anigu dhihi maayo walaakin taxliqu diin diintay xiira yani iimaan la-aan baad ka qaadaysaa haddaad weligaa waxa uun ka shaqayso oo dadka dhexdooda isku fasaadaysa iimaan la-aan baad ka qaadaysaa uma akhada nabigu u qaaday jariidatan radbatan laan timir uhuu soo qaaday fashaqahaa nisfayni laba qaybood buu ka dhigay faqaraza fii kulli qabrin qabrigii la arkaba wuxuu ku muday waaxidatan mid buu sidaa ugu talaalay oo ku muday qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allah lima facalta haada maxaa sidaa u samaysay oo labadii qabriyoo la cadaabayey muu nabigu ku sheegay in la cadaabaya asaga unbaa maqlaya annaga uma maqalne yuu intuu geed timir laan timiru intuu soo gooyo saa u kala dilaaciyey ayuu tan kana mid ku muday kana mid ku muday waa la weydiye waxaa la yidhi maxaa sidaa u yeeshay qaala wuxuu yihi nabigu lacalahu yukhafaf in laga fududeeyaa laga yaabaa canhumaa xaggooda maa lam yaybasaa labada geed intayna angegin waay labada geed intayna angegin in cadaabka laga fududeeyaa laga yaabaa oo macnuhu waxa weeye geedkan qoyan wuu tasbiixsanaya geedku intuu qoyan yahay wuu tasbiixsanaya dikrigaas ilaahay iyo geedka tasbiixdiisa iyo daacadaas in loogu naxariistaa laga yaabaa labadoodii oo cadaabka looga fududeeyo looga fududeeyo marka fiiri de xadiidka yani wuxuu noo caddaynayaa inay dadka ehlu qubuurka ah wixii daaco oho meeshaa lagu sameeyey iyo khayra inay anfacayso bal fiiri geedkaas hadda cibaadadiisii iyo tasbiixdiisii in loogu naxariistaa laga yaabaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadday dad yimaadaan oy qubuurtii qur-aan ku aqriyaan ama ay u duceeyaan bal ka warran dee kasii fadli badan wey waa la aqbalayaayo ilaahay baa ugu naxariisanaya dadka ahlu qubuurka ilaahay baa ugu naxariisan y dadka yani soomaalidu yani dad islaamka ku dhashay bay ahan diinta ku camal waxaad arki jirta dadka reemiyigaa markii maydka qabriga la geliyo la duugo maydka la duugo geed qoyan baa lagu mudi jiray soo maha weliba hadda ha lagu mudee waxaa la dhihi jiray geedka aan angegaynin oo tallaalmaya halasoo gooyo geeda tallaalmayaa jir moogta markii lasoo gooyo meeshii lagu mudoba haddana kasii tallaalmay waxay markaa leeyihiin geedkaas si uu weligii u qoyanaado oo markaa tasbiixdiisa iyo duca yani dikrigiisaasu maydka yani ilaahay ugu naxariisto waakada can ummi qays waxaa laga wariyay binti mixsanin annaha iyadu atad way la timid biibnin wiil oo lahaa usugnaaday sakiirin oo yar wiil yar oy dhashay bay u keentay nabiga lam yaakuli dacaama dacaam aan weli cunin weli cunto cun ma gaarin wiilkaas ilaa rasuulillahi bay ula timi sala allahu calayhi wasalam fa ajlasahu fii xijrihi nabiguu ka qaaday wiilkii oo dhabta ayuu ku fadhiisiyey nabigu raxiim buu ahaa ilmaha yar yarkaa wuu xumbaari jiray midda kale ehlu madiinana carruurtooda way mar alle markay dhashaanba nabigay u keeni jireenoo nabigu markaa taxniiq wax layidhaha u samayn jiray timirta intuu afka geliyo ayuu markaa afka u gelin jiray oo ilmaha markuu dhasho wax ugu horreeyo oo afka loo gelaya waxa ugu horreeya nabigaa loo geenayaa marka timirtaa macaan oo candhuufta nabigana la socoto ayaa afkiisa gelaysa markaasa calooshiisa ku degaysa ilmahaasu ilmo barakaysan buu noqon laha joobkiisa waxa ugu horreeya khayrkaa ugu horreeya haddee nabigu hadduu dhintayna dadka sulaxada ehel wan wanaagsan baa loo geenaya qofka ehlu khayrkaa ee daacada badan ee yani saalixee loo malay inuu qof taqwalaya qofka unbaa timir intii loogeya xalalaya u calali afka unbuu saa ugelinaya markaasuu afka saa ugelin taasaa wanaagsan ay si calooshiisa wax u galo waxa ugu horreeya waxaas macaan oo qofka ahlu khayrka candhuuftiisa la socotaa ha ugu horrayso waa lagu aadaamayaa wax uu maqla waxa ugu horreeya khayrka ha noqdo wahaakada yani ilmuhu inuu wanaagsanaadaa la rajaynaya marka dhabtuu nabigu ku fadhiisiyey fa baala calaa sawbihi maradiu kaga kaajay nabigu maradiisii buu wiilka ku hadiyey fadacaa bimaa'in biyuu nabigu u yeedhay fanadaxahu sidaasu ugu shubay oo walam yaksilhu ma dhaqin wa fii riwaayatin falam yazid kama ziyaadinin calaa an nadaxa bilmaa'i biyo un inuu saa ugu shushubay nabigu kama ziyaadinin oo hadda fiidi kaadida waaya nijaasada mukhafafo iyo muqallado iyo mutawasado waa kii fiqigu u kala qaadi jire nijaasada mukhafafada la yidhaahdo bawlu sabiyi alladii yacni lam yaakul iطacaam ama alladii lam yacam weli aan wax cunin walam yabluqu lxawlayn soo ma ahaan jirin wiil yaroo hadda dhashay oo laba sano aan weli gaarin waxaan caano ahayna aan cunin waxaan caano ahayn aan cunin cunto kale wiilku ma weli ma cunin markii walam yadcam lagu leeyahay waxa yar yarkee ilmaha afka loo gelinayo wax yaroo baruura iyo wax kaloo yaroo ma afka loo gelinayo tadaawi ahaan loo siinayo taas wax dhiba maa laleeyahay walam yadcam markii la leeyahay cunto inuu naaska uga kaaftoomo caanaha intuu ka kaaftoomo cunto uu ku kaaftoomaa la sheegaya laba sano intuuna ilmuhu gaarin de waa saas waa intuu naaska nuugayo una ka guyin weli walam yadcam hayra laban marka afar qayd baa loo xidhayaayo kaadi inay tahay waa shardi wiil inuu yahayna oo gabar usa ahayna waa shardi inuuna laba sano gaarina waa shardi waxaan caan ahayn inuu cunina waa shardi afartaas shardi markii la helo kaadidiisu waa mukhafaf biyo unbaa sidaa loogu shubaya khalaas wax yar baa biyo saa loogu rushaynaya bas daahir bay iska noqonaysaa rawaa haadihi alarbacata alkhamsu alkhamsatu baa warisay wey can caaishata waxaa laga wariyay qaalad waxay tihi utiya rasuulu llahi sal alla alay waslam bisabiyin nabiga waxaa loo keenay wiil yardacu oo nuugaya naaska nuugaya weli aan ka goyn fa baala fii xijrihi dhabtuu nabiga kaga kaajay fadacaa bimaa'in biyu u yeeray nabigu fasabahu calayhi biyihun buu ku shubay rawaahu muslim waa nijaase mukhafafaade nijaase mukhafafa o can lubaabata waxaa laga wariyey bint alxaaris qaalad waxay tihi kaana alxusein waa xusein binu cali weeye wuxuu ahaaday fii xijri rasuulillahi sala alla alay sl nabiga dhabtiisuu ku fadhiyey fa baala calayhi wuu ku kaajay faqultu waxaan idhi ilbas tawban mara kale xidho rasuulka ilaahayo wa acdini ii dhiib izaaraka hoos guntigaaga ii dhiib xataa aqsilahu aan kuu dhaqe ii dhiib aan kuu dhaqe intaad mara kale xidhato iska bedelo ii dhiib aan kuu dhaqe qaala wuxuu yidhi nabigu innamaa yuqsalu min bawli lunhaa gabadha kaadideedaa la dhaqaaye wa yundaxu min bawli dakari wiilka kaadidiisa laakiin biyaha saa loogu firdhaya wax dhiba male waxba laga dhaqi maayo saasuu nabi ku yidhi marka wiilkii yaraa iyo gabadhii hadda dhalatay kaadidooda waa kala duwan yihiin gabadho hadday xalay dhalato kaadideeda si ruux weyn oo kalea loo dhaqaya ayadu mukhafaf ma ahaa laley marxaban waxaa marka labadooda maxaa farqi u kala ahaa layidhi wiilka iyo gabadha oo gabadha kaadideeda maxaa wax weyn yani loo adkeeyey wiilka kaadidiisana mukhafaf looga dhig dhowr sababood baa la sheegaayo waxaa la yidhahdaa wiilka marka ugu horraysa horta wax daahiruu ku buluqaa waa mini minuu daahir wey mogta gabadhuna waxbaa wax nijaasa ay ku daahirtaa yani ku buluqdaa sida xaylka o kale wey taas cillo ay ku sheegaan wey cillada labaad waxa weeye wiilka dadka waxaa lagu imtixaamay rag iyo dumarba inay qaadaan un nin alle ninkii yimaadaba oo wiilka macnaa wiil baa dhashay markii la qof la arko wuun xumbaari marka maadaama dadka lagu imtixaamay qaadistiisa iyo xumbaaridiisa lagu istiqaamay xukunkiisi waa loo fududayey qofkii uu ku gaadiyaba ha dhaqo hadii la culays baa meesha ka imaanaya gabadha laakiin xumbaaristeedu ma badno ya qof qof baa laga yaabaa inuu qaade ayadoo qof la arkaba ma qaado saasaa marka ayada xukunkeeda uu isa caadi u yahay wiilka xukunkiisana loo fudeeyey saasaa la yidhahda wahaakada rawaahu abu daawuud baa wariyey axmed walxaakim an an abimasxi can abisamxi waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi yuqsalu waa la dhaqaa min bawli ljaariyati gabadha kaadideedii waa la dhaqayaa wa yurashu min bowli lghulaami wiilka kaadidiisina waa la rushaynaya biyo unbaa saa loogu rushaynaya rawaahu abu daawuud baa wariyey wanisaa'i can caliyi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi yuqsalu waa la dhaqaa bowluljaariyati gabadha kaadideedii waa la dhaqi wa yundaxu bowlulghulaami wiilka kaadidiisana biyaa saa loogu firdhinayaa maa lam yadcam wiilku hadduuna dacaam cun raashin hadduuna cunin wey wiilka weli aan naaska ka goyina caano aan ku kaaftoomin wey rawaahu abu daawuud haakada watirmidiyu marfuucan wa canhu waxaa laga wariyey can caliyin qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaaday rajulan madaa nin medi badan baan ahaa buuri medi wa kuntu astaxyi waxaan ka xishooday kuntu waxaan ahaaday astaxyi mid xishoonayo an as'ala nabiya nabiga inaan weydiiyo sala allahu calayhi wasalam nabiga inaan su-aalana waan ka xishooday buuri waa limakaanati ibnatihi gabadhiisa makaanadeedii wey haddee faaduma bintu rasuulillaahi buu qabay soomaa sid cali markaasuu nabiga wuxuu ka xishooday inuu weydiiyo waxaan midida la yidhaahdo oo dee zakarkaasoo intishaaro iyo xoogaha jimaaca iyo waxaa ku tacalluqayo dhinacaas ah inuu nabiga su-aalo ka xishooday fa amartu waxaan amray buu yihi almiqdaad bnu aswad miqdaad ibnu aswad baan yani amray oo waxaan idhi bu yihi soo weydii bal madida xukunkeeda nabiga soo su-aal fa sa'alahu wuu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi nabigu yaqsilu dakarahu dakarkiisuu dhaqaya wuu ka istijoonayaa wayatawada wuu iska weysiisanaya bas qabays male wey macnaha can sahl bn xunayf waxaa laga wariyey qaala wuxu uhi kuntu waxaan ahaaday alqaa mid kala kulmo oo min almadyi madida waxaan kala kulmaayey shidatan shido madida yani dadku way kala wadi badan yihiin de baashaan wadida la yidhahdo oo qof yani markiiba yani wax yar qalbigiisa hadduu kusoo dhaca markiibay biyahaas yarkaa ka imaanaya madi wadida dadka qaarna inayna ka imaanin baa laga yaaba un balahaynbo wadidaas waa biyaha maaga yara raqiiqa marka waxaan ahaa buuri alqaa mid kala kulma min almadyi madida shidatan wa kuntu waxaan ahaa uksiru canhu waxaan ka badin uksiru mid badiyaan minhu xaggiisa aliqtisaal mar kastoo iga imaada waan ka qabaysan jiray bu sida minidoo kale aan uga qabaysan jiray fasa'altu rasuulalahi baan weydiiyey sala allahu alay wasalam can dalika faqaala wuxuu yidhi inamaa yujzi'uka waxaa ku kaafinayo min daalika kaas xaggiisa alwudu'u weysaa kaaga filan markuu kaa yimaado iska weysaysa un qultu waxaan idhi yaa rasuul allah fa kayfa bimaa yusiibu sawbii minhu maradayda meesha uu ka gaarayna seen yeelaa qaala wuxuu nabigu yakfiika waxaa ku kaafinayo an ta'khuda inaad qaado kafan yacni dhuub oo min maa'in biyo ah oo fatanlaxa biha aad ku firdhisa min sawbika maradaada xaytu meeshii talaa aad u malaynaysay annahu asaabahu inuu gaaray marada meesha aad u malaynaysa biyo saa ugu sayr bas iska weysaysa markaa ka istijoo iska weysaysa bas taasuu markaa rawaahu abu daawuud baa wariyo tirmidi can cabdillahi waxaa laga wariyey qul wuxuu leeyahy cabdullahi bni cumar cabdullahi bni mascuud ata nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu tegay alqaa'idi makaana alqaa'id wuu dibadda ayuu nabigu u baxay banaanka fa amaranii wuxuu i amray an aatiyahu inaan u keenay bihalaaثati axjaarin saddex dhagax ii keen bu aan nijaasada isaga dahiro fawajadtu xajarayni laba dhagax baan soo helay waltamastu haalisa midka saddexaad baan raaraadiyey falam ajidhu dhagax saddexaad waan raadiyey fa akhadtu rawsatan digaan soo qaaday bu laba dhagax iyo xabad diga ah ayaan usoo qaaday nabigu fa ataytuhu biha waan oola imid fa akhada alxajarayni labadii dhagax buu qaatay wa alqa rawsata digadina wuu iska tuuray wa qaala wuxuu yidhi haadaa rigzun kan waa nijaaso wey de nijaaso miyaa nijaaso lagu dahiraa maya kan iska tuur waa yani oo yani xoolaha xaarkooda iyo waxaan digada angegtay yani waxba laysagama tiri kara dee ayadi baaba nijaasa ade soo maha waa nijaasa angegan rawaahu lbukhaari baa wariyey watirmidi wanisaa'i can caayishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaaday aqsilu ljanaabata janaabadaan dhaqaya min sawbi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga maradiisa nabiga maradiisaan yani yani janaabadii waa minidii oo sidaa u gaargaartay baan ka dhaqayaa fa yakruju ila salaati salaadu markaa nabigu u baxaayey wa ina buqacalmaay walxaal ina buqacalmaay biyaha yani qoqoyaankoodiina fii sawbihi marada ay ku suganta meeshii minidu kaga taalay baan biyo ka marinaya intaan biyo ka marinaya meelihii baan ka dhaqay iyadoo qoqoyaanka sida uuga muuqdo marka masaajidka ku aadayaa nabi dhar badan oo laysku bedbedelayaa ma jirin markaas marka hadda bidhaanteeda unbay dhaqaysaa ma ogiye waxbaad nijaaso ah ma aha minidu waa iska daahir rawahu lhamsa wa canhaa waxaa laga wariyey caaisha qaalad waxay tidhi laqad ra'aytunii waan is arkay afruku anuu xogayo almaniya minidi baan ka xogayaa min sawbi rasuulillahi sal alay wasalam farkan xogitaan fa yusallii fiihi wuu isaga tukanaya minidu inay daahir tahay saasay kugu tusanaysa hadday angegto saan baan oga xogayaa gacantaan saa oga xog waan ka jijabinayaa bas wuu isaga tukanaya bay tinab minidu waa iska daahir wey mar haddii adigoo istijo qabo iska daahiraba minidu saa ay ku timaado waxba iyadu waa iska yani qabays unbay waajibisaa ma ogi nijaaso maaha minidu wey daahir wey rawahu lhamsatu ila lbukhaariya can maymuunata waxaa laga wariyay ana nabiy sal lla alay waslam su-ila waxaa la weydiiyey can fa'ratin bahalkan dooliga dooliga la yidhaha ama jiirka wey taasoo saqada dhacday fii samnin suba ku dhacday dooli baa suba ku dhacay marka xukunkeedu wuxuu yahay baa nabiga la su-aalay faqaala wuxuu yidhi nabigu alquuhaa tuura wamaa xawlahaa wa kuluu samnakum subagiina iska cuna subagu subag fadhiyu ahaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi yacni jiirkii iyo wixii gaararkiisa ahaay oo dhan isla gooye oo tuura inta soo hartayna iska isticmaala hadduu fadhiyo saasaa la yeelaya marxaban laakiin hadduu qoyan yahay khalaas wey maar kulli wuu isla guurguuraya soo maha in la daadiya noqonaysa kulli wa fii riwaayatin idaa waqacat ilfa'ratu faaradii hadday ku dhacdo fi samni subaga hadday ku dhacdo bahalkaa jiirkale ama dooligii fa in kaana jaamidan hadduu angegan yahay fa alquuha wamaa xawlaha asaga iyo gaararkiisaba tuura wa in kaana maayacan hadduu laakiin qoyan yahay uu dhalaalsan yahay falaa taqrabuu ha u dhowaanina nijaaso weye wax maayaca oo aan biyo ahayn oo dahaaro aqbalaya maba jiro hadduu mar nijaasoobo biyaha hadday nijaasoobaan ayagoo yar haddii la badiyo biyahaas way yaraayeen marka hore waa la badiyey biyo kalaa lagu daray daahir bay noqonayaan haddii ayagoo fara badan awsaaftooda ay isbedeshana oo shib intii laga yidhaahdo markaa kadib ay haddana awsaaftoodii baa zuushay oo taqayurkii baa ka zuulayna daahir bay noqonayaan biyaha duurka baadiyaha way noqon saas oo kale biyaha intay xooluhu galaan oo galaan oo ajoobaan yaa laga guuraya markaasay say dabaysha ugu dhacayso dabaysha ugu dhacayso ajadu way dilaacday baa la yidhahdaayo biyuhu intay isbedelaan yaa waxaa biyo cad bay noqonayaan kor soo marayo wixii oo dhanna hoos bay fadhiisanayaan daahir bay isu bedelayaan haddana dabayshaa un ku dhacaysay baa iska dahirisay khalaas ama biyo kalaa ku darmaday roob baa ku daay biyo kalaa ku darmaday khalaas daahir bay noqonaya laakiin waxa maayac ohoo kale subaga iyo caanaha iyo malabka iyo waxaas hadday nijaaso ku dhacda ayagoo qoyan si kasta haddii loo badiyo weligood daahir ma noqon dahaaradda ma aqbalayaan khalaas waa say u nijaasoobeen marxaba rawahu lhamsatu baa wariyay ilaa musliman can abi hurayrata waxaa laga wariyay can nabiy sal alay slam qaal idaa walaqad dubaabu idaa waqaca dubaabu daqsi hadduu ku dhaco fii inaa'i axadikum weelkiina hadduu daqsi ku dhaco falyaqmishu qofka ha geliyo kullihii dhammaan uma liyatraxu ha tuuro fa ina fii axadi janaaxayhi shifaan wa fi laakhari daa ya daqsi hadduu weelka yani kaaga dhaco sharaabkii caanihii ama shaahii aad cabaysa ama biyihii buu kaaga dhacay idaa waqaca dubaabu fii inaa'i axadikum falyaqmishu kulli kulligiiba wada geli wada tiimbi uma liyatraxu markaad wada tiimbiso kadib iska tuur hadda markaa kadib ka soo bixiyo tuur markaa waxaagi iska cab oo maxaa loo tiimbinaya hadda markuu ku dhacay maxaa loo tiimbinaya fa ina fii axadi janaaxayhi shifaa'an labadiisa garab mid ka mida daawaa ku sugan wa fil aakharina daa midna cudur buu ku wataa cudurkaas uu watana garabkan kale daawada uu wato unbaa daawo u ah uu ku wato unbaa daawo u ah marka daqsigu markuu ku dhacayo weelka garabka cudurka uu hormarinaya dhinac dhinac buu isugu tuuraayo soomada markuu jararaqleyo dhinac ku dhacayo dhinacii cudurkaah buu hormarinaya soo ma marka wada tiimbi inuu yacni cudurkii saas weeye uga hortagto daawadaasaa ka hortagaysa markaa kadibna iska tuuro cab baa laleeyahy waxaaga iska cab rawahu lbukhaari ani abu daawud wazaada wainahu yataqi bijanaaxi wainahu yataqi wuxuu isku ilaalinaya bijanaaxi garabkiisa alladii fiihi daa garabkii cudurka lahaa buu isku ilaalinaya kii cudurkaa buu gelinaya kii daawadana kor buu uhaynaya marka wadageli saasaa la leeyahy marka haddee hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam in la rumeeyo unbaa waajiba adigun wixii ilaahay iyo rasuulka xaggiisa ka yimaado inaad qaadato unbaa waajiba wy waxaa laga yaabaa dadku hadda wax daqsi ku dhacay seenu cabayaa inuu yidhaahdo dadka qaar baa markuu daqsi wax oga dhacdaadinay taas lama ogolo wy laba shay baa meeshaan ku jirta oo daqsigu cudur buu wataa cudurkiisaas wuu kaaga digayaa nabigu ilaacatl maalna lama rabo oo xoolihii maalkii inaad iska daadiso bilaash aad ugu ciyaartana lama doonayo marka labadooda waxaad uga fakan kartaa intaad ku dhex rido horay aad u wada tiimbiso kulli inaad waxaagi iska cabto bas saasay noqonaysa waa xikma taasaa ku jirta wey waa ka waajib inaan rumayno unbaa waajib nagu ah oona qaadano wey waja-ad imra'atun gabar baa timid tas'alu weydiinaysa umma salamata umma salama gabadhii yani zawjadii nabiga ahayd zawji nabiy ahayd sala allahu alayhi wasalam faqaalad waxay tidhi innii anigu imra'atun gabar baan ahay udiilu daylii maradayda faraqeeda waan dheereeya marada faraqeeda hoose ee haweenka in lugahooda hoos ay kasoo banaanaadaan lama ogola oo kubkooda iyo dhudhumahooda in hoos laga arka lama doonaya waa cawre eh marka hoos baan faraqa u dheereeyaabay tidhi wa amshi waxaan ku soconaya fi lmakaani alqadiri meesha wasaqda le oo jidkaan oo qurun kalena waan sii maraya waan ku soconaya see yeelaya faqaalat umu salamata waxay tidhi qaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam yudahiruhu maa bacdahu waxa ka dambeeyaa dahirayo meeshii qashin kale haddaad sii marto meesha ka dambayso haddana angegan oo ciidda fiican laa sii dahiraysa iska soco haba kaa dhibi maysa iska isticmaal saasaa nabiga ka maqlay oo marka haddee waayahay min alardi dayibati alkhaaliyati min alqadar daahiru waxa weeye ana dayla almar'ati naagta faraqeedo inta qadara hadduu nijaasoobo biardin qadiratin uma marad biardin yaabisatin dhul kaloo angegan ay sii marto wazaala u zuulo saara daahiran buu noqoni saasoo hadda xadiidku ku tusinaya walaakin qaala malik washaaficiyi waaxmed hada idaa lam tadhar bihi lam tadhar bihi nijaasatun wey waa hadday meesha nijaaso cayna meesha aysa ka muuqanin wey kalbawli kaadidii wey wailaa tacayana almaau biyaa caynoobaya markaas wa amaa daylu rajuli ninka faraqiisi alladii yamusu larda dhulka taabanaya ninkii hadduu intuu marada shuulada geysto marada dhulka ay ka taabanayso falaa yudahiruhu ila alma isaga waxaan biyo ahaynoo dahiraya male liannahu khilaafu lmashruuc sidii wixii loo jiidayay waxaan ahayn buu ku dhaqmay inuu marada dhul ku jiida lama rabin mogta asaga waxaa rabaa inuu halkaa xoogga dhexdiisaa uu geeyo marada ama anqowga ay u joogto hadduu sida haweenka dhulka geysto marada markaa nijaasa ka taabato inuu dhaqo biyo ku dhaqaa waajib ku noqonayso saa sharciga khilaafay wahaakada rawaahu abu daawuud wamaalik watirmidi wa qaalat imra'atun ba waxay tihi min bani cabdilashal yaa rasuula allah ina lanaa dariiqan waddaa noo sugnaatay ila lmasjidi masaajidkaan usii marayna muntinatin oo quruna fa kayfa nafcalu maxaan samaynaa idaa mudirnaa markuu roobku do-o meesha meel wasaq ay noqonaysaa markuu roobkii ku de-e qaala wuxuu nabiga alaysa bacdahaa dariiqun gadaasheesoo wadda ma ahaani hiya adyabu minha ka wanaagsan qultu waxaan ii tihi balaa qaala wuxuu yidhi fa haadihi bi haadihi fa haadihi middan tadhuru bi haadihi tanaa dahiraysa wey arladan ka dambaysaa sii dahiraysa can abi hurayrata can nabiy sal alay slam qaal idaa wadiya axadukum axadkiin hadduu ku istaago binacli kabtiisa aladaa hadduu wasaq kula istaago fa ina turaaba lahu duhuur turaabkaa dahiraysa wey waa hadday waxba ayna ka muuqanin meesha wa fii riwaayati idaa wadiya aladaa wax qurunaho wasaqa hadduu ku istaago nijaasaha bikhufayhi labadiisa qof fa dahuuruhumaa dahaaradoodu aturaabu ciidda wey can abi saciid waxaa laga wariyay can nabi sal ly slam qaal idaa jaa axadukum hadduu yimaado ila almasjid falyandur ha fiiriyo fain ra'aa fii naclayhi labadiisa ka wada hadduu ku arko qadara nijaaso ow amase adan dhib falyamsaxu dhulka ha ku masaxo walyusalli fiihima ha ku tukada wey rawa alaaata saddexda riwaayo abu daawuud baa wariyey marka sidaa wey ciiddaasaa lagu dahirayaa hadde wax nijaasaa markaad dhulka kusoo socotay haddaada waxba aada isku aragna dee waaba iska cafi waa yani waa iska daahir baa laleeyahy sida kale yani wasaqda diinu shaaric oo kale waaba macfi baa laleeyahy nijaaso way tahay laakiin waa la cafiyey maxaa yeele culays baa ku sugan sidii la ysaga ilaalinayaa waayo ilaahay wuxuu yidhi wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj diinka ilahay culays inkagama yeelin rawa alaaata abu daawuud wallahu aclam raabic fi listinjaa istinjadii ayaa halkan laga gelayaa huwa tadhiiru lqubuli waddubur min alkhaariji minhuma istinjo waxaa la yidhaahdaa qubulka iyo duburka oo la dahiro labadaasoo la dahiro min alkhaariji minhumaa wixii ka soo baxayey baa laga dahirayaa bilxajari dhagax baa lagu dahirayaa awil maa'i baa lagu dahirayaa biyo keliya ow bihimaa labaduba waad isticmaalaysaa marka hore dhagax iyo wax la mid ahaad isaga tiraysaa waa istibradii waa iska angejinaysaa markaa bacdigeedna biyahaad ku isticmaalaysaa wa huwa afdalu saasaana fadli badan oo labaduba inaad isku darto kaasaa fadli badan wey wa xukmuhu istinjada xukumkeedu alwujuubu waajib weeye cinda aljamhuur saasay qabaan waa limuwaadamatihi sala allahu calayhi wasalama calayhi cala alistinjaa mar alla markuu nabigu qadaa xaajo guto yacnii wuu iska dahiri jiray nijaasada wuu daa'imay inuu iska dahiro marka waajib inay tahay bay ku tusinaysaa inaad mar alla markaad yacni qadaa xaajo gudataba aada isdahirto wey waliishtiraadi alcadadi fi lxajari kamaa sayatii dhagaxa markii kamaa ya'tii sida noo imaan doonto dhagaxa markii lagu istinjoonayana cadad baa loo shardinayaayoo saddex dhagax iyo ka sii badan in la gaadhsiiyo weeye markaa la ysku dahiro wali'annahu min baabi isaalati nijaasati nijaasadoo layska zuuliyo weeye marka nijaasada zuulinteeduna waa waajib de wa fiihi faslaani laba fasal baa ku sugan baabkan al awalu fasalka hore fii aadaabi alkhalaa musqusha sidii loo geli lahaa buu halkan ka yacni yaa laga gelayaa uu ka hadlaya markaad musqusha gelayso oo qalaaw xaajaha gudanayso aadaabta lagaa doonayo waxa lagaa dalbay marxaban maxaa ka mid ah inaad cawrada asturato waayahay qiblada inaada qaabilin meel bannaana haddaad joogto waa inaada qiblada la qaabilin dadka waa inaada ku dhibin oo wixii dadka dhibaya waa inaad ka fogaato sida dariiqoodoo kale iyo meesha dadku hirgelayaan iyo meelahaasoo kale waa inaada ku bannaan bixin maxaa yeelay dhibaataa ka imaanayso taas waayahay ittaqul yacni allaacinayn buu nabigu leeyahay kuwa lacnada soo jiida iska ilaaliya waa in meeshay dadku hirgelayaan oo harkooda ah ama meesha yacni dariiqooda dadku ay marayaan inaad ku bannaan baxdo weeye taa lacnad bay soo jiidaysaa weye oo wixii meeshaan ku sameeyey waxaan yaa meeshaan ku sameeyey lacnadu ha ku dhacdee saasay dadka odhanayaanoo way habaarayaan marka taasaa laga cararaya can ilmuqiirata bni shucbata waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa nabigu idaa dahaba almadhaba idaa dahaba nabigu markuu aado almadhaba makaanu bannaan bixid weeye madhabkan waxaa looga jeedaa yacni meel aadisoo markuu dibadda u baxa nabigu abcadda wuu fogaan jiray dadka wuu ka fogaan jiray wey markaad dibadda duurka u baxayso waxaa la rabaa meel dadka yacni ish ayna kaa arkaynin inaad tagto waxaan khaarijka ah kaa soo baxaya sawdkiisana aan laga maqlaynin inaad tagtaa fiican ood fogaato wey rawaahu asxaabu sunan baa wariyey waliabi daawuud kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa araada albaraad dibadda markuu doono nabigu uu bannaanka u baxayo qallaaw xaajaha uu gudanayo indalaqa nabigu wuu tegi jiray xataa laa yaraahu axad ilaa uu ruuxna uusan arag wa meel wuxuu tegi jiray aan bidhaantiisa laga arkaynin waxa asaga ka soo baxaya sawdkiisana aan laga maqlaynin urtiisana aan laga urinaynin wey marka waa markaad yacni bannaanka aad joogto oo meel duura aad ku bannaan baxayso ama baadiyihii aad joogto wey amaa dee musqulihii iyo wixii la midka haddaad gelayso markaa meeshaa asturan unbaad iska gelaysaa wo dee meel fog meel la gaaro bannaan oo la gaari karaa maba jira wey marxaban waxaa markaa la leeyahay haddii yacni inaad fogaato oo duur aaddo ma kuu suuroobayso meel haddaad gasho adiga ku qarinayso oo bidhaantaadii aan laga arkaynin laakiin wixii kaa soo baxaya laga yaabo khaarijkaa sawdkiisu in la maqlo iyo meel haddaad fogaato oo socoto lagaa arkayo waa meel bannaan ahoo bidhaantaadii aan qarsoomaynin labadaasaa isu kaa qabta keed aadaysaa haddii aad bannaanka u baxdo meel fog baa lagaa arkayaayo waa dhul iska yar bannaan ahoo wax ku qarinaya ma leh haddii meel dhowna waad helaysaayoo asturanoo adiga bidhaantaada qarinayso laakiin wixii khaarijkaayoo kaa soo baxaya sawdkiisa in la maqlaa laga yaabo labadaa hadday isqabtaan waxaa laleeyahay meesha dhow oo ku qarinaysaa la iska gelay oo sawdka iyo bidhaanta bidhaanta ayaa sii darane markaa meeshan qarsoon unbaad iska gelaysaa haddii la rabo khaarijka sawdkiisaba hala maqla wahaakada laakiin sida fiican labaduba inaad la fogaato unbaa wanaagsan weeye hadday suurtageli karto can cabdillaahi waxaa laga wariyey binu jacfar qaala wuxuu yidhi ardafanii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nabiga ayaa ifangeliyey daata yowmin maalin khalfahu gadaashiisa ayuu ifangeliyey wey irdaafka waxaa la yidhahdaa gaadiidka aad saaran tahay oo qofka aad gadaasha ka saarta wey sida fardaha iyo awrta iyo waxaa unbay ku suuroobi kartaa qofkii macnaa inaad meeshan kooraha gadaashiisa dambaa inaad ku fariidi ku fariisiso oo adigu aad gaadiidkaagii soo saarto irdaaf baa la yidhaha fa asara ilaya markaasuu nabigu igu siraystay oo xadiidan xadiid buu igu siraystay wey war buu ii sheegay aniga uuna igu siraysto ruux kale ha gaarsiinin buu yidhi laa uxadisu bihi axadan axadna u sheegi maayo oo min annaasi dadka ka mid sirta nabiga faafin maayo qofna u sheegi maayo buui wa kaana axabba mastatara bihi nabigu wuxuu isku asturo wuxuu ugu jeclaa wa kaana axabba mastatara bihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu isku asturo waxa uu ugu jeclaa lixaajati qalaaw xaajaha markuu gudanayo hadafun gebi bay ahayd wey maxalushaahidka xadiidka halkan dambe wey oo nabigu markuu yacni qalaaw xaajo u baxaayo wax uu isku asturo wuxuu ugu jeclaa meel gebi ah wey oo amase xaaid yacni xaa-ishu naklin beer xayndaabkeed wey beerta yacni xayndaabkeeda ama yacni dayrkeeda ayuu isku asturi jiray ama meel gebi ahoo usan ka muuqanaynin ayuu nabigu isku qarin jiray wey saasuu sudrada u jeclaanayu rawaahu muslim can anas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alkhala nabigu musqusha markuu gelayo jooha markuu gelayo nadaca khaatimahu fargashigiisa ayuu nabigu siibi jiray wey fargashigiisa lamuuna geli jirin musqusha liannahu kaana manquushan calayhi muxamadun rasuulullah fargashiga nabiga waxaa ku naqshadaysnayd oo saa ugu xardhanayd oo lagu qoray muxamadun rasuulullaahi baa ku taallay wa kaana idaa raasala almuluuka nimanka boqoraha markuu nabigu risaalo u dirayo warqad u dirayo dacwada uu gaarsiinayo iyo towxiidka khatama bihi lkitaaba kitaabkuu ku shabadayn jiray oo sidaasuu marka fargashigiisuu khatmi uga dhigi jiray shabad bay ahayd wey marka haddee ismi mucadamaha ku yaallo muxamedun rasuulullah saasaa ku qornayd musqusha in lala galo marka wax shay mucadama uu ku yaallo in musqushaa lala galo lama ogola qur-aanka asaga waa min baabi owla ismiga ilaahay iyo qur-aanka kalaamka ilaahay iyo yacni kalaamul yani yani yani asmaa'ul ambiya ambiyada magacyahooda iyo asmaa'ul malaa'ika iyo kuwaasoo dhan in musqusha lala galo lama rabo waa la iska dhigayaa markaad musqusha sii gelayso wey haddii aad isku hilmaanto nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu isku hilmaamo fargashigaa uu musqusha la galo saasuu gacanta ugu qaban jiray wey yacni wuu asturi jiray gacantu saa ugu qaban jiray ama intuu soo siibu gacanta saa ugu qaban jiray haddii marka jeebka aad wax ku wadato inaad iska siibta ayaa fiican oo wanaagsan weeye haddii marka aad isku hilmaanto saasaad u qabanaysaayo intaad musqusha ku jirto waad asturaysaa saasaad u qabanaysaa wey wahaakada rawaahu abi daawuud baa wariyey tirmidi waxasana wa canhu waxaa laga wariyey can anas qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alkhala musqusha markuu nabigu gelayo idaa araada dukuul waay inuu musqusha gala markuu doonayo qaala wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhaba'is allaahuma allahayow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkhubusi shaydaanka midkiisa lab baan kaa magangelayaa waalkhabaa'isi midkiisa dhadig wey ay oo haddee musqushu waa guri shaydaan weeye meelaha xunxunkuu shaydaanku galaa meesha qashinka lagu quba iyo meelaha musqulaha iyo suuqa dadku ku badan yahay iyo meelahaasuu daa'iman ku badan yahay waani- waa inaad ilaahay ka magan gasho markaad meelahaasoo kale gelayso marka allaahuma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'is saasaad leeda oo shaydaanka kiisa lab iyo kiisa dhadig wey waxaa kaloo lagu fasiraa allaahuma innii acuudu bika min alkhubus ay xumaantii baan kaa magan galay walkhabaa'isi xumaanyaal haddee shaydaanku xumaan oo dhan buu unbuu aabbo u yahay asagu wixii xun ba aabbo u yahay marka xumaantuu ka mid yahay asagu rawaahu abu daawuud baa xadiidkaa wariyey can caliyin waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu sitru maa bayna acyuni ljinni wa cawraati bani aadam sitru maa bayna acyuni ljinni jinniga ishiisa iyo wa cawraati bani aadam ibni aadamka cawradiisa waxaa astur u ah idaa dakhala axaduhum midkood markuu gelayo alkhalaa'a musqusha markuu gelayo an yaquula inuu yidhaahdo bismi illaah saa inuu yidhahdo asturu noqonayso markaad musqusha gelayso haddii aad tidhaahdo bismi illaahi allaahuma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'is waa intaada musqusha gelin weeye markaad sii geli rabto weeye oo bannaankeeda aad joogto yacni shaydaanka iyo jinniga ishiisu waa lagaa xijaabaya haddii kale oo aada ismiga ilaahay aadan la imaanin ay wuu iska kaafiirsanayaa dee cawradaadu arkayaayo wuu iska kaafiirinaya ay jinnigu marka waxaa fiican inaad ismiga ilaahay la imaato markaad musqusha sii gelayso rawaahu tirmidi baa wariyey wa axmed waxasana can ibni cumara waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa araada xaajatan markuu nabigu qadlaaw xaajo doonayay inuu meel fadhiisto uu rabo laa yarfacu sawbahu marada kor ooma qaadi jirin dafcatan waaxida hal mara uun keliya isagoo taagan marada kor ooma laaban jirin xataa yadnuwa min alardi ardada ilaa uu u dhowaado aadaabta yacni qallaaw xaajaha loo gudanaya ayay ka mid tahay weeye markaad meel bannaana ku xaajo gudanayso duurkaas aad u baxdo markaad doonayso inaad fadhiisato adigoo taagan inaad maradii halkaa ku duubato lama rabo tartiib baad fiidda usoo qabanaysaa hoos baad isu gaabinaysaa mar alle markaad dhulka u dhowaato unbaad marada laabanayso ee ma aha inaad adoo taagan dhexda ku duubanayso ay sidoo kale markaad kacaysana iyadoo sidii kuugu duuban inaad iska istaagto adoo qaawan lama doonayo daraftaad sii qabanaysaa markaad kor u kacayso unbaad iyadana sii daynaysa wahaakada saasaad la imaanaysa